geeska saakan ku bilaabe waa halkan wuxuu ku qorayaa dabcan iyadoo markaasi maalmaha maalmo wacneyn lagu tilmaamay shakhsiyaadka lala xiririnaya arrimaha musuq maasuqa kadib markii shalay maxkamadda ay ku dhawaaqday inaan markaasi laga dhageysan doonin shakhsiyaadkii horay ama hore markaasi lagu sii daayey madax banaani ama sidoo kale waa dabaanad lagu sii daayey ayaa hadda shalay markaasi dib loo soo cusbooneysiiyey waxaana kamid ah dhegeystayaal amos kimunya oo markaasi maxkamadda ugu sare ku haysato lixdan milyan oo markaasi musuq maasuq oo lala xirinaya dhul markaasi lakala iibsaday dhegeystayaal waa amos kimunya waa dabcan madaxii hore aqlibiyadda baarlamaanka dalka oo aadan barre bedelay dhegeystayaal horena wasiirka usoo maray arrimaha waa dabcan arrimaha dibadda dhegeystayaal iyo sidoo kale arrimaha dhanka dhaqaalaha amis kimunya ayaa hadda markaasi dhibaatada isagana markaasi maxkamadda dhankeeda ka taala laakiin kababa sii daranba waxaa hadda markaasi iminkan dhuqunta loo geeliyo xiri kale oo ninka lagu magacaabo john waluhe waa xildhibaanka markaasi sirisia sida saaka wargeyska uu qorayo keli ma aha waxaa sidoo kale la xiriirinaa gabadha markaas iyadana ganacsatada ah lala xiriirinaya gareys wahuunga oo markaas shalay loosii taxaabiyeyba xabsiga iyadoo markaas ay qaadan doonaan sanado fara badan inta cimrigooda dabcan inta cimrigooda ka dhiman kadib markii lagu eeday lacagaha markaas ay lunsadeen xildhibaankaasi gabadha ah ama maamadaasi waa laba boqol sagaashan toddoba milyan oo lacaga ah geleyda ama may scandal ama musuq maasuq geley ay markaasi ku dhaqaaqeen kadib markii guddiga uu ahaa n c p d waxaa halkan markaas srisia hadda ay noqoneysaa in ay tiisi dhibaatadii koowaad dabcan dhibaatadiisa koowaad tani markii la doortay ay hadda noqonayso mid mid markaasi nolosha haddana cariiri kusii noqon karayso ilaa markaasi dabcan ay sheegayso maxkamadda in uu ka bixiyo lacagihii markaasi loo idmaday ama sidoo ama xabsi ay noqon doonto inay ama madaxaada furo ama madaxaada ku furto ay noqon doonto dhegeystayaal waa xildhibaankaasi waxaa halka wargeyska qoraya in hadda ay tahay sida ay haboon ama dowladda ay la jaanqaadayso qeybta maxkamadda ama maxkamadaha dalka inay tahay qayb markaasi musuq maasuqa dirarka ah ee dalka ay noqon doonto mid taariikhi ah ee xildhibaanada ama dad siyaasiyiin markaas loo xiro wadanka kuwaasoo takrifaal kula kacay hantida dadweynaha maxkamadda ayaa shalay meesha ka tuurtay xildhibaankaas ee dabcan meesha ka tuurtay kiis hore yaaley oo ku sheegtay inay waxba ay kama jiraan ku tilmaamtay kuna sheegtay inay tahay in laga dhegeysanaynin damaanada lagu sii daayay kadibna ay markaasi haddana si deg deg ah loo soo qabto lagu xiro tani ayaa markaasi shalay baraha bulshada qabsatay kuna sheegtay in noloshiisa inta ka dhiman uu ku qaadanayo xildhibaankaasi waana markii saddexaad uu dabcan dabcan halkaas laga soo dooranayo in uu hadda noloshiisa inta ka dhiman xabsi uu ku qaadanayo soo keli ma ahaan kale shalay garinkii dambe waxaa markaasi xabsiga la geeyey dabcan waa qeybta markaasi habeenkii xabsiga nolosheeda dhan halkaas ay ku jiri doontaa gabadha lagu magacaabo grace wakhungi oo ayadana qeyb ka mid ahayd lacagaha cidda dhuunsatay dhegeystayaal waana dabcan sida qaar ay sheegeen wawlaashiisa ama qeyr ama qaraaba ay markaasi dhan ka yihiin gabadha oo markaasi shalay xabsiga loo taxaaba asagana ayaa hadda markaasi dabcan xabsiga loo taxaabaya sida markaasi dastuurka wadanka uu qorayo ciddii markaasi shaksiga lagu helo haddee markaasi hesho ama xil hayso waxaa ka ahayn madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa laakiin shakhsiyaadka kale in xabsiyada markaasi loo taxaabi karo haddii markaasi lagu helo lacaga lumis ama sidoo kale musuq maasuq dhegeystayaal waxaa leeyahay waa maalin markaasi murugo leh shakhsiyaadka iminkan u gelaysa diiwaanka kuwa markaasi ku lugta leh dhegeystayaal musuq maasuqa madaxweynaha dalka waa william samoy ruuto wuxuu markaasi shalay safar ku tegay dhankaasiyo etoobiya halkaasuu ka daafurayay shirkadda isgaarsiinta ee dalka safaricom oo markaasi ballaarinayso isgaarsiinteeda waxaana ay markaasi uu shalay goobjoog u ahaa ama ka ahaa furitaanka network ama xiriirka ay ka shaqeynayso adis ababa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom halkaas horaan shaqo i ka wadayay laakiin hadda si toos ah waxaa markaasi leysinka loo siiyey empesa services ama adeega markaasi shirkadda ee adeegyada lacagta laiskugu kala diro in halkaa ay ka daafurtay kuna shaqeyn doonto shirkadda etoobiya noqon doonto midda markaasi ugu baaxada weyn uguna weyn waxaana shirkadda ay iminkan doorkeeda ka qaadanaysaa teknolojiyada iyo weliba isgaarsiinta sida ay kaalinta iminkan ganacsida waa ganacsiyada ay wadamada kenya iyo uganda door ay ga qaadan karto ay weliba lacagaha la iskugu dirayo dhanka wicitaanka iyo hadalada weliba dhanka dijitaalka ah ee loo yaqaano waa dijitaalka loo yaqaano qeybtiisa dhegeystayaal baraha bulshada ama internetka dhegeystayaal waxaana noqon doontaa in shirkada ay halkaasi ka ballaarato sidoo kale waxsoo saar u yeelan doonto ama sidoo kale kobac dhaqaale u yeeli doonto wadankaas ethoobiya sida aasaaka wargeyska halkan bogiisa tobleed uu qorayo madaxweyne ayaa sheegay in ilaaqaadka ethoobiya iyo kenya ay tahay mid markaasi wanaagsan ay sidoo kale isbarbardhigayaan tartanka tartanka markaasi ganacsi ay labada dhinac ay ku kala hardamayaan ama sidoo kale doonayaan inay ku kala fidiyaan labada wadan sida wargeyska saaka uu qorayo waxaana hadda uu sheegay in durbaba ay noqotay kaalintooda ugu weyneed ay shirkada waxsoo saarka ee ugu badan weliba ugu dhaqaalaha badan wadanka inay tahay shirkada isgaarsiinta safaricom taasi ayaa hadda markaas usii tallaabsatay wadamada jaarka ah oo wadanka etoobiya kana bilowday sida wargeyska saaka halkan uu ku qorayo waxaa hadda dabcan waa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ay soo saartay digniino oo markaasi looga digay dadka in markaas aysan iibsanin sharoobo oo markaasi dhibaato ku keenay dinay oona dishay ilaa iyo lixdan iyo lix caruur ah sida warbixinta markaasi saaka wargeyska boggiisa labaad uu ku qorayo warbixin laga diyaariyay hay-adda qaramada midoobey caafimaadka kadib baaritaano ay sameysay waxayna ku ogaatay in looga digay dadka shacabka inay iibsadaan daawada sharoobka ama sharoobada ay markaas mid kamid shirkadaha ay soo hagaajiyaan waxaana ku sheegtay inay markaasi loogu talagalay caruurta weliba dadka in ay markaasi kulug lahaashe keentay dhaawadaasi ilaa iyo lixdan iyo lix cunug oo ama caruur ah oo markaasi gambiya waa wadanka gambiya ay saabsatay horaan wadankan kenya ayaa markaasi looga mamnuucay daawadaasi sanadkii hore ayay ahayd markii suuqa laga saaray waxaana markaasi soo hagaajisay shirkadda markaasi loo yaqaano waa maiden farmasicool dhegeystayaal oo meesha laga turay haddana inkastoo qaramada midoobey ay eedantaas u jeedinayso shirkadda soo saartay laakiin hadda dabcan ilaa hadda waxaa laleeyahay shirkadda kamaysan hadlin iyadoo looga digay dadka markaasi dhakhaatiirta inaysan u qorin daawooyinka aan markaasi aan soo marin nidaamka iyo sidoo kale daawada aan soo marin habka qofka markaasi oo xogta fara badan u hayin iyo weliba inay markaasi qeybta medicalka ama kenya essential medicine list ay ku jirin dhegeystayaal in ay qeybta dabcan ay dhakhaatiirta u qoraan taasoo sheegtay in ay dab aada u tiro badan ay galabsatay daawadaasi kana keentana in waa daawada qufaac ah weliba xanuuno fara badan hor leh ay u keentay kadib markii digniino kala duwan ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o tani ayaa markaas looga digaya dadka iyo waalidiinta inay ka taxadaraan sidoo kale ku bedelaan dabcan maadooyinka kale ama waa daawooyinka kale ay markaas saameynta dhibaatada u keeni karin caruurta tani ayaa noqotay inay naqaska ku dhagaan sidoo kale noqotay in xabadku isku xirmo sidoo kale noqotay in daawada ay sunna ay wadato ama ay wadato daawooyin aada markaas u badan kuna badan britonka waxa loo yaqaano taas uu keeni karto inay cunuga markaas ama ilmaha yaryaalla ay ka dhigto mise ilma hurdayo ama hurdo badan ay ka dhigto dhegeystayaal iyadoo looga digay waalidiinta inay ka taxadaraan caruurta daawooyinka kala duwan ay siinayaan iyadoo aysan loo marin dhakhtarka ama dhakhtarka ugu habboon uguna taqasuska leh ee caruurta dhegeystayaal markay imaato shalay buuq ayaa markaasi baarlamaanka ka dhacay kadib markii laisku qabsaday golaha ee markaasi madaxa aqlibiyadda baarlamaanka kadib waxaa halkan wargeyska saaka uu qoraya dood fara badan iyo dagaal fara badan ayaa halkaas muran shalay ka dhacay kadib markii afhayeenka baarlamaanka moses wutengula uu go-aamiyey in madaxa aqlabiyadda baarlamaanka iminkan ay guusha ama sidoo kale hogaanka u hayso kenya kwanza majority leader waxaana ay sheegeen in ama uu sheegay afhayeenka baarlamaanka inay haystaan boqol toddobaatan iyo sagaal xildhibaan halka azimiyo ay haysto boqol konton iyo toddobo taasi ay ku qasabtay inay markaasi shalay la kala diro xildhibaanada sheegana in dib oegis markaasi sameyn doono kadib markii ay sheegeen in ay tahay in markaas inuu ka hor imaanayo hanaanka dastuuriga iyo hanaanka markaasi maxkamadaha ee qeybta markaasi siyaasadda ee waxaa loo yaqaano political party act u yeelo ama doorka siyaasiyin doorka markaasi xisbiyada ee u yeelo inuu markaasi baalmaray afhayeenka baarlamaanka waa sida ayaga markaasi ku andacinaya mise ay ku qaylinayeen shalay waxaana markaas afhayeenka uu sheegay inay u kala diray laiskugu imaan doono talaadada soo socoto koob iyo tobankeeda halkaasuu sheegay inay haddana dood kale ka qabsan doonto laakiin shalay ayaa markaasi muranka iyo buuqa wuxuu markaas u kala sheegay in ay loo kala qaaday in ay u kala baxeen azimiyo la umoja shakhsiyaadkii markaasi ku jiray sida markaasi pah oo markaasi waa afayeenka baarlamaanka waa afayeenka raali hadal sanadka ee amason kingi xisbigiisa shakhsiyaad laga soo doortay iyo sidoo kale jamajam waa jamajam waa jamajam waa jamaja waa jabshab jabjab tan markaas avrin mutuma waa avrin mutua oo asaga markaas azimiyo ka tirsanaa kadibna kasoo baxay kuna biiray kenya kwanza waxau sidoo kale usoo cuskaday in u d m oo as hogaaminayo cali roba waayna markaas ay kasoo bixeen azimiyoka ayna ku biireen kenya kwanza taasi noqotay in tirada ugu badan ay haysato laakiin nuuf dabcan waxay markaasi ku andiconeen inay tahay midna uu jahwareerinayo sidoo kalena uu doonayo in undhaha uu u dado xildhibaanada azimiyo waxay markaas dabcan ula jeedaan moses watengula oo shalay go-aankiisa ugu dambeeyay gaaraya waxaa markaa hadda dabcan ay sidoo kale hadda ay noqonaysaa ama laleeyahay dhibaatada iyo weliba waxaa ka dambe ee noqon karaysa maxay tahay in go-aanka sida deg deg ah uu ku gaaro afyeenka baarlamaanka moses otongula waxaa hadda tani markaas dabcan isweydiinaya ma tahay iyadoo markaas madaxweynaha hadda wadanka uu ka maqay dabcan uu shalay ka maqnaa ay laleeyahay in komitiyada ee markaas lasoo kala xulay sidoo kalena ee kabineedyada ama sidoo kale turxanbixin ku sameynayaan ama wasiirada turxanbixin ku sameynayaan azmiyo ayaa markaas imikan ka noqon doonta mid markaas ka dhagaala arrimaha ay markaas baarlamaanka ka socon doonaan sida ay markaas iyaga shalay sheegeen laakiin kalfadhiga soo socda isbuuca soo socda ayaa la fiirin doonaa sida markaas ku xallin doono afayeenka baarlamaanka sidoo kalena uu ku qancin karo shakhsiyaadkaasi laakiin durbo meelaha markaasi dhadhanka leh ayaa hadda markaasi gacantooda ka baxay iyadoo haddana gudiyada aqalka baarlamaanka ee kuwa waa aqalada waa gudiyada markaasi hoose ee komitida loo yaqaano xubnaha ayaa hadda durboba ayagana si xaranayaan waddo kale hor leh in markaasi baarlamaanka xubin kale ay kaga noqdaan iyadoo cariiri xoogan lagu hayo azimiyo la umoja una muuqato in markaasi ay waxbasan ka dhadhaminaynin ama ay u muuqato inay doonayaan inay waxbasan ka dhadhamin baarlamaanka iyo xukuumadda william samuel ruto sida wargeyska bogiisa lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad saaka uu qorayo tani ayaa hadda markaasi ka turjumaysa kulankii markaasi kusoo boodka ahaa uu ku tegey ama sidoo kale aan hore loo shaacinin waa madaxweynaha dalka william ruto daraad kadib taasi ayaa hadda markaasi dabcan cid waliba isweydiinaysaa kulankaasi halka uu ku tegay la qaatay afayeenka baarlamaanka moses watengul ee xubnaha kale ee baarlamaanka halkaas shalay dabcan darar qado uu kula cunay ama kula qaatay taasi ma tahay dabcan in markaasi dabcan uu ku dirqiyey ama uu markaasi uu ku cariiriyey in uu afayeenka baarlamaanka uu go-aan markaasi gaaro oo kenya kwanza ay markaasi hoggaan ku hayso inkastoo laakiin markii loo fiiriy nidaamka xeerka markaasi xisbiyada ama siyaasadda markaas hogaanka dabcan dhigaysa in azimiyo loomoja ay hogaanka hayso laakiin haddana waxaa laleeyahay shakhsiyaadkii markaasi horaan ka tirsnaa ayaa ka baxay oo ku biiray garabka kale ee kenya kwanza taasi ayaa hadda markaas loo cuskanaya ama afayeenka ugu cuskanaya uu leeyahay in markaas xubin ama qayb ah ay markaasi ka yihiin kenya kwanza oo ka baxeen azimiyo taasi ay keentay in tirada markaasi la rabay ay keeni waayaan keeneena tirada kenya kwanza ilaa iyo boqol toddobaatan iyo sagaal xildhibaan marka loo fiiriyo dhanka kale ee azimiyo oo ay keeneen boqol konton iyo toddoba xildhibaan dhegeystayaal taasi keentay in markaasi guusha ay markaasi raacdo dhegeystayaal kenya kwanza madaxa aqlibeeda baarlamaanka shungwa ayaa markaasi shalay loo dhaariyey ama raalli hado shalay ee markaasi noqotay sida horaanba ay usoo gudbiyeen dhegeystayaal haddaba dabcan maxay tahay waxyaalaha markaasi hadda ay markaas usoo kordhin karo xildhibaanka dabcan waa majority leader madaxa aqlibada baarlamaanka waxaa leeyahay wuxuu markaasi qaadan doonaa lacaga aad u tiro badan ee gross salariga toddoba boqol lixdan iyo sideed kun oo sidoo kale heli doona afar boqol waa afar boqol lixdan kun oo bes salary ah oo lacagtiisa caadiga house allowance lacagaha guryaha oo loogu talagalay boqol iyo konton kun sidoo kale wuxuu heli doonaa lacagta markaas suuqa markuu suuqa soo oo markaas uu soo tukaamaysanayo mise suuqa uu aadayo wax soo gadanayo waxaa la siin doonaa boqol iyo konton toddoba waa toddoba boqol waa boqol iyo konton kun oo lacag ah ee weliba wax la socoto waxaa sidoo kale uu markaasi lacagtiisa laku darsami doonta ilaa iyo konton iyo sideed kun oo modan ah ee noqon koonto boqol toddobaad waa toddoba boqol iyo toban kun oo markaasi dhegeystayaal caafimaadkiisa iyo sidoo kale halkaas isagana qayb ay markaasi ka noqonaya dhegeystayaal hadda waxay markaasi noqonaysaa haddii waxba aysan ka imaan doonin isbuuca soo socday ee kulanka markaasi baarlamaanka afayeenka baarlamaanka uu sheegay in dib markaas laiskugu soo noqon doono waxaa hadda markaasi hogaanka u hayaa kenya kwanza majority leader kimani shingwa dhegeystayaal ee qaybta madaxweynaha william ruto inkastoo laakiin xibnaha kale ay qayli ka wadaan sidoo kalena ay diideen waa xibnaha markaas azimiyo lamamoja ku sheegeen in ayaga majority leader ay yihiin xisbiga ay hogaaminayaan ama ay hogaaminayaan baarlamaanka laakiin taasi ayaa hadda keenaysaa culeyso hor leh oo markaas laga yaabo in ay iska indhatiraan ama iska dhegatiraan sida wargeyska saaka uu qorayo leeyahay azimiyo waxay markaas u muuqataa kuwa azimiyo oo dabcan u muuqataa arrimahan kuwa iska dhegatirayaan ama dabcan waa iska dhegatirayaan nidaamka iyo xukuumadda markaasi william ruto dhegeystayaal iyo weliba baarlamaanka arrimaheeda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin adhisoban dhammaan meel walba joogtaan saaxiibayaal soo dhowaada dhegeystayaal halkaad ku sugan tahay halkaan igala socotaan waxaan filaya si wacan oo qurux badan inaad kusoo wada kacdeen igana waraaqabtaan sidoo kalena idaacadda starfm aad dhegeysanaysaan qadka telefoonka hore saaka iyo deegaanka ku sugan yahay sidoo kusoo kacay soo dhow walaal subax wanaagsan oo ku salaamaya walaal soo dhow haye
alxamdulilah saaxib labada dhib waa bariiste aada iyo aad dhammaan dhegeystayaasha macaley jimca wanaagsan jimca wanaagsan aan ku leesahay aada baa umahadsan tahay jimcale u wanaagsan ayaan leeyahay dhegeystayaasi soo dhow walaal magacaaga alwanow yuusuf bakar salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
amaam shabaax saan gurigood imaam shabaax soo dhow saaka ka waran shabaax
alxamdulilah alxamdulilah waxbarashada waa loo kala dareeray jamca weyo dugsi ma jira waa un iskoolade aha
iyo adduunka adi si kale isu ilaahay ugu talagala waa un la kala socdaa alxamdulilah nabad baan leyna ilaahay roob iyo nabad nasiib baan leyna ilaah roob keena baan leynahay ma garatay haye
marka waxaan leenahay wixii xun ilaahay hanaga qabto wixii sanna ilaahay un maaragtay ridaha nooga soo geeyey waan ku salaamaya aada baa umahadsan tahay imaam shabaaxiga kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
aniga waa gabadha waa adige
ka fiirno xanuunsan degemaday hadi marka haddaad xanuunsan tahay ma magac ma qabtid miya
cabdullahi maxasan dhahay bacda manaa waxaan rabay inaan ku socday hadda kadib ilaa hadda maanta waa fuqshaday way koo waay ilaa hadda manaa hadda kadib ilaa ka socday ya
hadda ka dib ku saxariya maanta ku saxariya hadda kadib ku saxariya insha Allah insha allah insha allah magacaagii sheeg
cabdullahi maxasan cabdullaahi soo dhow shukran subax wanaagsan soo dhow walaala magacaaga salaamualeykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa maxmed cabdullaahi barquuqe barquuqa ka waran saaka
barquuqe nabad waaye waa ka fiican inta ilaahay ugu talagalay jamca mubaar waaye mhm xalay guryaha wuxuu ugu dhuftay ariga intuu xarig u xaragtaa uu iska dararsaday haye maxaa halkee halkee jirta adiga anigu waa iska hurdaniyo haye markaasaa ilaahay ku mahadiyey carruurta iga wareejiya ilaahay ku mahadiyey haye dad buu cunayaa moogta mhm
marka arigan ilaahay bay cimi labaatan neef waaye adi afar neef ba igu cun wax kale nood baa ku helay Aad waa mahadsan tahay.
Taasaa weyn.
shukran soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa cumar dheer raaya jooge cumarow soo dhow saaka raaya ka waran alxamdulilah alxamdulilah jimco wanaagsan saaka waxa nabad baa lagu soo qaataa mhm intaan ognahay hadda wax hadda deg ee kan xaama aan maqlay hadda katiba shalay waxaan maqlay islaan xaamil ee oo beer oo lo soo soo burinayso ninka gawaaga ayuu ku fakaday haye
kaasaa anaga dhib nagu hayaaba beeri hata waa nagey la'yahay ha sax aw k w s ma u sheegteen waxaas waa loo sheegay maxay ka qaban dhugaata dhees maxay ka qaban waxaa kama qabanayse haye ninka dhaar hore oo cunayba intay imaadeen oo meelaha wax saasaa dheheen oo sanduuq ay dheheen ee sanduuq- waxa sanduuqadan ay keeneen ay yidheen dhugaaga kurida dabin ahaan bay ugu dhigay dheheen Mhm.
bahalka isagaana dhugaaga maba gelahayaba haye muxuu u gelayn muxuu u gelina hadii waa sanduuq sanduuqa sab ninka yaa arkay oo gelayaa way horta haye
alxamdulilah kaa hadda wax nooga dhiban malaha abaarteeda ilaahay ka keenay unbaana bixin karaaye aada iyo aad shukran alxamdulilah ilaahay waa abaarta naga bixin baan leenahay caafimaadka barsoosha baro akhar labana waxaad jiifka hore Aad baad u mana ku salaamtay shukran aad baad umahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow waan ka xumahay durba qadku ka baxay dhegeystahaasi xigaa kalean siinaya star f m subax wanaagsan walaale soo dhowow
Hello, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
Abuukar Bahay Mandheera.
abukarow soo dhowow saaka Waa dhawaad saaxiibey wajiga aad buu u ma- u wacan yahay, jimcaha wanaagsan aan isleeyahay.
aada iyo aad ka waran deegaanka saaka dhagdhag weeyaan deegaanka alxamdulilah wax dhib oo jira malaha roobabkina way bilowdeen shalay galab daruuro yar ee daya haddana magaalada ka baxeeda roob baa ku da-ay oo biyaha daadsan saake waa halkee
Eh, magaalada mandheera madaxeeda adi magaalada hoose gudaha maaha banaankeeda hadda aad baad umahadsan tahay shukran abukar soo dhow walaal magacaaga halo star f m soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله soo dhowow يا الله السلام سجل alxamdulilah ka waran saaka deegaanka
والله ما شاء الله بنعم تجيني وافي عنا روب ميلين لكن جل والله رو تسوق وانا باي لكن روب وين روب ميلين ما الله نسيان لنا
aad iyo aad shukran لا جيتين الله نعافيان لنا إن شاء الله إذن وسلام shukran star f m suax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu macalimow soo dhowow see tahay abo abo nabad baa soo kacnay ilaahay baa mahadle bal adi iska waranbo alxamdulilah aad baan u fiicanahay waa maclimo xagardheere kaasoo baxay horta salaan iga gadooma dhammaan shaqaalaha istaa s m garati shukran intaas kadib xagardheer aan kaala soo hadlahay nabad baa lagu soo kacay doorarkii waa la qaatay bariiska iyo waxaana la qaadan haya ilaah baa mahadle ma garati aye arigii waa la dareeri arday maanta jamcu waay kubadaha meelaha dhan lagu dheelahaa suuqa waan soo agmaray ma garati aad iyo aad aboo macaan intii bugta allah caafiyo dad baa buko intii col uu haayo ilaahay colka ha ka qaado dad baa col uu haayaa ma garati aye intii xanda haysato ilaahay ha u barakeeyo intii aan haysanin wax baraka qabo allah siiyo nin walba meeshuu joogo ha lees cafiyo caafimaad allahna wada siiyo Amiin.
xagga iyo xaggaba shukran aad ayuu mahadsan yahay macalimow haga dheera star f m soo dhowow
halo waa kuma
waa isaaq maisielo isaaq mursal soo dhowow saakii seolo ka waran waa laladinya nabad baa la baryey haye ilaahow baan leenahay gacmahan erka u taagahaynaa roob allah noo keena yaa la quusanin
haa muslimiinta meel kastoo joogto waan salaamay roob allaha u keena shukran
dhibka haya allaha ka dulqaada aamiin
aad baa loo rafaadsan yahay rafaadka allaha naga soo bixiy ilaahay umbaa wax been kara deeq bini aadan bee waxba dad uma tartee aad baad umahadsan tahay mursalow
haa waayahay shukran isaaq mursal dhankaas iyo seelo star f m soo dhowow
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatuh waa halkee
axmed yuusuf xaaji nimcaan nimcaan ka waran saaka alxamdulilah alxamdulilah nimcaan aad baa looga waagbaristay maanta waa jimco wanaagsan insha allahu tacaala wax dhibaato ma jira aad ay aadaba jawigaad u- u saxan yahay alxamdulilah ilaahay rab nasiib aan leenahay aad baad umahadsan tahay nimcaan waan salaamaya dhammaantood soo dhowow saaka hablihii ma hayo walaal soo dhowow magacaaga
xarun qaasan ah wadan qaasan maxaa sheegaysa aaronow
alxamdulilah bu waalifaan misin aad baad umahadsan tahay haaron star f m soo dhowow walaal magacaaga
olol faaada jooga suuqa bul- suuqa xoolaha bulqurac walaal qurac ka waran saaka
xaalada waa okay ilay Dhag- roobaa naseexayna aad baad umahadsan tahay inkastoo saaka xeryaha qaxootiyada keli aan ka maqlay macalimow ee xegadheera laakiin xerooyinka kale sida ifo iyo dhagaxley hadalka ma hayo saaka meru hadalka ma hayo mombasa hadalka ma hayo nairobi hadalka ma hayo sielo waan maqlay Een, waxaa sidoo kale hadalka hayn dhankaasi waa jeer s- beled xaawo hadalka ma hayo melo badan hadalka hayn iyo weliba caasimada masalaani hadalka ma hayo iyadana ma garan kara dadkii meja jiifaan mise wayna dhegeysanayaan mise qadadkii baa cariir ku ah star f m soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxaa ibraahim baa la gaarisa kaala soo hadlaya gaarisa ka waran saaka wallaahi nabad maxaa ka sheegay burwaaqa haye wax dhib ma jira si baa lagu soo gagaacay waa sax adlaainta waxaa dee baarlamaanka oo shan lagu kallaaqay haye dee ninkii mutaankulo dee ha- la- haqaani laga rabeynaa sana si dhin- dhinba dhinac u aade aad baad umahadsan tahay shukran saaxib Ah, aad buu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
أنا غير من غير أنا هاي ما شاء الله روب رام وروب كده أنا جايز أنت عندنا ولا الصفا أنا بضوي maasha allah allah ziyaada roobka
روب زايد رام كده كر إن كم جرا أنا رام وأنا هاي لكن من غير أنا تجوبه maasha allah allah ziyaada roobka waa mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow waan ka xumay dhegeystaasi xigaha qadka telefoonka kalan siinaya star f m soo dhowow
halo salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waaku salaamo ku dhexeeya.
mustafa wajeer ka waran
Halo.
mustafa wajeer ka waran saaka alxamdulilah wajeer saaka waa degan yahay qabo baa jiro dhagdhag soo ma ahan xalin xoolaha horo robalyeeda wax baan magaalada ka helnay haye alxamdulilah waa la yar qabooba waa fiicannahay waxaada dhibaato ma maqlin aad baad u mahadsan tahay shukran aad baad u mahadsan tahay okay waa waana ku salaam shukran saaxiib aad baad u mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
Allo, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa halkee
Yuusuf Abdi Walaal waan ku salaamin badan.
waa dhankee waan kaa qaaday ila hadal fadlan waqti aan ugu socdaa waan ka gudbaa dhegeystaha kalaan siinaa u dambe soo dhow walaal magacaaga Halo, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu dhankee
Abdee magaalada Masalaani.
masalaanin ka waran cabdioy
Maasha Allah aada lagu warbaristay intaan soo kacnay.
habuulada ku sugan tahay saaka
Buulo waxaan ku sugan yahay Soogan.
Sa- habuulade Soogan.
toogan Haa, Ah, dhagdhag sooma howlaha buulada alxamdulilah maasha Allah.
suubanay aad baan kuu salaamayaa shukran Waa yahay walaal.
dhegeystahaas ee qadka telefoonka u dambeeya sidaasi nabadgelyo aan isku soo laaban doonaa arrimaha xaaladda guud ee dalka
waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan soo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobolbaa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka soox walba siniin arbaca iyo weliba jimcaha ayaad ka maqashaan warbaahinta star waa subaxnimo jimcaha toddobada bisha tobanaad ee oktoobar sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaad kusoo dhawaataan qeybta ware ee barnaamijkeena hogaanka anigoo musaas ismaaciil iyo yuusuf bakad ayaa si wada jir idinkugu daadihin doona waan idin soo dhaweyneynaa mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan sidoo kale waxaad si toosa ah inooga dhageysanaysaan barteena internetka iyo weliba website-ka halkaas oo goob walba aad joogto aad inaga maqli karto dhegeyste barnaamijka xaaladda dalka waxaanu ku eegnaa arrimaha eh, siyaasadda iyo weliba waxyaabaha markaasi dalka ka taagan eh, xaaladaha kala duwan waxyaabaha markaasi eh, ka cusub dalka iyo weliba eh, waxyaabaha soo kordha ayaanu ku gorfeynaa soo xolbaa dhegeystayaal maanta qodob aad iyo aad markaasi u xiiso badan ayaa miiska inoo saaran Eh, waxaanu ku eegi doonaa dhegeystayaal eh, waa qaylida iyo weliba buuqa ka dhashay dhankaasi aqalka baarlamaanka maalinkii shalay ahayd iyo weliba kooxda azimiyo oo mar kale looga adkaaday halkaasi dabcan eh, waanu eegi doonaa haddii aan dib u milicsano eh, waxaa markaasi aanu ogsoonahay in eh, bil ka hor halkaasi ay ka dhacday doorashada eh, afhayeenka amaba sbiikarka waxaa loo yaqaano waxaa iska caddeed xilligaasi in eh, kooxda ku guuleysata sbiikarka ama afhayeenka baarlamaanka inay markaasi awood ku yeelan doonto sidoo kalena ay waxyaabo badan oo halkaasi ka dhacaya eh, oo aqalka baarlamaanke ee iyagu markaasi maamuli doonaan halkaasi kooxda azimiyo waa looga adkaaday halkaas markii looga adkaaday ayayna bilaabatay eh, waa eh, daciifnimadooda dabcan eh, weliba in markaasi wax walba oo iyagu ay doonayaan inay halkaasi ku meelmarsan karin eh, sidoo kalena eh, lagaga awood sheegan doono waanu ogsoonnahay eh, qofka afhayeenka ayaa waxa uu yahay qofka halkaasi isagu ugu awooda badan sidoo kalena waxa eh, ay u soo dhiibaan eh, do- amaba dowladda markaasi ay doonayso ayaa halkaasi la meelmarinaya laakiinse eh, halka ay sirta ka qurantay iyo weliba dhibaatadu azmiyo meesha ay kala imaatay ama kaga soo bilaabatay waa maalintii la dooranayay afhayeenka baarlamaanka markaasi oo lagaga guuleystay oo ninkii ay wateen eh, kenneth marende uu moses wetangula kaga guuleystay si la mid ah eh, deputy speaker ayaa looga guuleystay dabcan waxaa xilligaasi kadib laysku haystay oo aanu marar badan halkani ku gorfeenay waa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka maalinkii shalay ahayd ayay taariikhdu ay ku beegneed lixda ayaa go-aan laga gaarayay cidda go-aanka kama dambaysta iskale oo soo saaraysana afhayeenka ama guddoomiyaha baarlamaanka ayuu ahaa dabcan waa ogsoon tahay halka uu ka soo jeedo kenya kwanza ayuu markaasi ka tirsanaan jiray ama ka tirsanaa laakiin hadda waa guddoomiyaha baarlamaanka isaga ayaana markaasi go-aanka ugu dambeys ka lahaa waxaana halkaasi uu u xukmiyey in kooxda kenya kwanza ay yihiin ah, hogaamiyaha amaba kuwa aqlabiyadda ugu badan ee baarlamaanka haysta amaba si kale markaanu u dhigno tirada ugu badan ee baarlamaanka halkaasi iyagu ay yihiin laakiinse waxaa leeyahay arrintan eh, si fudud ayuu ku dhahay laakiinse buuq iyo weliba qayli iyo wuxuu kala kulmay halkaasi arrin aan caadi ahayn waa markiisii ugu horeysay eh, eh, kulan xasaasi oo noocan oo kale ah uu guddoomiyo ama uu shir guddoomiyo waxaana arki kartaa halka sida ay wax ku bilowdeen buuqa iyo weliba sawaxanka halkaasi ka dhacay dabcan gacanka hadalayaal markaa halkaasi ka dhici gaaray ilaa ay kuwa loo yaqaano sergent of arms ay soo soo kala dhex galeen oo iyagu ay xaaladdu dejiyeen si la mid ah kulankii shalay ee baarlamaanka waxaa lasoo gabagabeeyey si dhaqsi ayaa loo soo gabagabeeyey iyadoo aan la gaarin xilligii iyo weliba doodihii dambe aan la gaarin ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana markaas halkaasi ka dhacday in ay kooxda azimiyo xildhibaanada iyagu ah ay halkaasi buuq ka ridaan sidoo kalena waxa ay sheegeen in ninka lagu magacaabo moses wetangula oo afhayeenka baarlamaanke uu isagu afduubtay sida ay sheegeen sidoo kalena waxa ay u sheegeen si keligii talisnimo ah uu go-aankaasi u gaaray dictatorship ay dheheen ina dictator mana yacni si markaasi isagu keligii u gaara wax keligii uu jeebkiisa kala soo baxay ayay ku talmaameen dabcan waxaa halkaasi haddii aanu dib u eegno amaba arrimaha halkaasi ka jiray aqalka baarlamaanka oo ay fadhiistaan ilaa iyo saddex boqol afartan iyo sagaal mudane ayaa halkaasi fadhiista waxaana dabcan uu sheegay in markaasi kenya kwanza ay leeyihiin waa boqol toddobaatan iyo sagaal xildhibaan azimiyone boqol konton iyo toddoba xildhibaan ayay leeyihiin waa tahay halkii markaasi waayahay haddii aan markaasi aanu eegno amaba si kale markaan u dhigo dabcan waxaa halkaasi boqol toddobaatan iyo sagaal markaasi iyagu ku andacoonayeen waa kooxda azimiyo ayaa ku andacoonayeen inay boqol toddobaatan iyo sagaal leeyihiin kenya kwanzana boqol konton iyo toddobo ay leeyihiin ayay ku andacoonayeen hadda haddii aanu eegno waxaa halkaasi ugu badan u d a oo boqol afartan iyo shan xildhibaan ay haystaan o d m siddeetan iyo lix xildhibaan ay haystaan jublina waxay haystaan siddeed iyo labaatan wiper lix iyo labaatan ayay haystaan a n c iyo weliba xisbiga u d m min sideed xildhibaan ayaa usoo gashay xisbiga ford kenya iyo xisbiga kanu min lix ayaa usoo gashay xisbiga d a p kenya shan xildhibaan ayaa haystaan xisbiga pa ee u hogaamiyo afhayeenka aqalka sare waxaa iyo weliba xisbiga k u p min saddex xildhibaan ayaa usoo gashay halka xisbiga upia m c c iyo weliba t s p na ay min laba xildhibaan markaasi usoo galeen hadda waxaa haddii aanu eegno halkaasi waxaanu ogsoonahay amaba waxyaabaha uu u cuskaday mr moses wetangula oo uu leeyahay arinta halkaasi ayay markaasi ka tahay waxa ay leedahay ama uu leeyahay mr wetangula maadaama ay ka baxeen afar iyo toban xildhibaan waa afar iyo toban xildhibaan oo iyagu markaasi ka kala tirsanaa xisbiyo kala duwan oo markii hore azimiyo ka tirsanaa laakiin hadda kenya kwanza ku biiray ayaa waxa ay u ogolaanaysaa waa majority inay qaataan kenya kwanza sidoo kale afartaas afar iyo tobankaasi xildhibaan iyo weliba xisbiyadaasi ka baxay ayaa dhibaato u keentay ayuu leeyahay balse kooxda azimiyo sida junet maxamed iyo weliba ninka lagu magacaabo pio wandanyi iyo john badi oo iyagu warbaahinta la hadlay waa go-aanka afhayeenka kadib waxa ay sheegeen iyagu in markaasi ay ku taagan yihiin waa agrement waxaa loo yaqaano ama heshiiska ay bishii afaraad ee sanadkan ay kala saxiixdeen waa xisbiyada ka tirsan isbahaysigaasi azimiyo lomoja waxaana markaasi ay ahayd lix bilood ka hor doorashada iyo saddex bilood kadib doorashada in markaasi aysan ka bixi karin kadibna waxaan ogsoonahay in kuwo qaar ay ka baxeen doorashada ka hor sida xisbiga mandaleo chapchap iyo weliba xisbiga pa laakiin haddana waxaa dhacday in doorashada kadib xisbiyo uu horkacayo u d m ayaa qeyb ka ahaayeen kuwa iyagu halkaasi ka baxay ilaa lix iyo labaatan xisbi ay ahaayeen laakiinse hadda dabcan waxaa kusoo haray oo keliya ilaa ku dhowaad labaatan oo keliya haddii aan sidoo kale eegno halkaasi dhegeystayaal waxyaabaha kale ee meesha halkaasi yaala waxaa ka mid ah moses wetangula waxa uu leeyahay waxaa jira wax loo yaqaano freedom of eh, association yacni in qofka halka uu doono uu xor u leeyahay inuu aado Een, waxyaabaha uu cuskaday arrimahaasi ayaa ka mid ah wuxuu leeyahay maadaama xildhibaanadu iyagu ay xor u yihiin inay ku biiri karaan halka ay doonayaan oona sidoo kale dastuurka uu qorayo ee xornimada qofka halka uu doono inuu tegi karo halka uu doono ama qofka uu doono inuu taageeri karo qofka uu doono inuu markaasi eh, uu eh, kooxdiisa ku biiri karo arrimahaasi oo dhan oo ayaa qeyb ka ah marka maadaama arrimahaasi ay jiraan waxaanu iminka een, u xukminaynaa ayuu leeyahay majority-ga dhankaasi waana dabcan waanu ogsoonnahay eh, markaanu eegno taariikhda baarlamaanka marar badan arrimahan oo kale waa ay dhaceen Eh, labadi kun toban iyo toddobadii laskuma qabsan arrinta sidan ah sababtoo ah eh, kooxda jubli ayaa aada iyo aada u horeysay oo xildhibaanadoodu ay aada iyo aada u horeeyaan marka kooxdii naasa isma ay waalin ama ismay waalinba eh, minority iska qaateen laakiin hadda waxaan ogsoonnahay eh, bishii hore eh, ama bilowgii bishan da- ah, dabcan bishii hore s- eh, bilowgeeda waxaa jirtay kulamo kala duwan oo ay markaasi eh, labada kooxoodba ay yeesheen koox walba waxay soo magacaawday amaba nominate ay soo nominate gareysay eh, waxay ugu yeereen majority leader iyo majority leader hogaamiyaha aqlabiyadda azimiyona hogaamiye aqlabiyad ay wateen kooxdan kale ee kenya kwanza iyaguna hogaamiye aqlabiyad ay wateen haddii aanu eegno eh, opio wandanyi ninka xildhibaanka ugunja ayaa waxa ay markaasi usoo magacaabeen eh, hogaamiyaha aqlabiyadda laakiin hadda wuxuu noqonayaa hogaamiyaha markaasi laga tirada badan yahay minority leader ayuu noqonayaa sidoo kale eh, junet maxamed majority chief whip ayay usoo magacaabeen laakiin hadda minority chief whip ayuu noqonayaa Eh, sidoo kale eh, waxaa jiray haddii aanu eegno eh, xildhibaanada kale ee halkaasi eh, qeybta ka ahaa waxaa qeyb ka ah sidoo kale eh, haweeneyda lagu magacaabo sabina chege oo iyaduna eh, majo- minority chief iminka noqonayso laakiinse markii hore iyagu waxa ay usoo xureen majority chief whip. yacni wax walba waxa ay islahaayeen annaga ayaa majority ah hadda arrintu waa isbedeshay ogsoonow sidoo kale dhegeyste waxaa arrimahan qeyb ka ah ilaa eh, waxaa jiray laba iyo toban xildhibaan oo markaasi si madax banaan kusoo galay waxaa loo yaqaano eh, independent laakiinse waxaa dhacday in ilaa toban ka mid ah ay isla markiiba ku biireen eh, kenya kwanza waa ay jirtaa iyadan arrintan marka azimio waxaa maalinkii shalay halkaasi kasoo gaaray jabweyn sidoo kale waxaa halkaasi kasoo gaaray eh, madax xanuun iyo weliba buuq ay halkaasi ka rideen mana ahan buuqaasi eh, markii ugu horeysay dabcan waxaa la arki doonaa eh, kulamada soo socda ama fadhiyada soo socda waxaad arki doontaan buuqaas ka weyn waxyaabo badan oo halkaasi layskula hardiyo waan ogsoonahay marar badan eh, taariikhda baarlamaanka in gacan ka hadal marmarka qaar halkaasi layskula tago eh, warqadaha laisku jejeexo biyaha laisku tuuro eh, kuraasta markaasi laysku riiqo een, iyo arrimar noocaasi ah wuxuuna soo xasuusinayaa dabcan een, dhankaasi iyo ismaamulka wajeer oo maalmo ka hor aanu arkaynay in halkaasi saarlugeed lagu ciyaaray baarlamaanka dhexdiisa Eh, saarlugeedka ayaa kasoo socdaa baarlamaanka sa- eh, aqalka waa baarlamaanka markaasi eh, qaranka isna ee national assemblyga loo yaqaano Eh, waa haddii ay arrimahaas sidan kusii socdaan hadda kooxda zimio ee yuusufo waxay leeyihiin waanu ka iimaan baxnay een, afhayeenka eh, ama guddoomiyaha sababtan oga iimaan baxnay waxa ay tahay ay leeyihiin een, waxa halkaasi go-aanka uu soo saaray ay ahayd go-aan si kaliitalis ah Eh, hal haddii aan markaasi fiirino eh, ama dib aan u eegno maalinkii shalay ahayd eh, sida haweeneyda lagu magacaabo rosa buyu oo iyadu markaasi kusumu town eh, west eh, kasoo gashay iyo weliba rafael wanjala oo bundalangi kasoo galay ayaa ka mid ahaa xildhibaanada halkaasi buuqa iyo qeylida ka riday oo iyaguna isku dayeen xitaa inay microfoneka ka qaadaan waa afhayeenka waa dabcan xildhibaanada qaar iyo weliba afhayeenka xitaa damcay inay xeendaabko xeendaabkiisa ugu galaan iyo waxyaaba la mida maadaama aysan ku qancin go-aankaasi hadda waa dabcan shan sano oo mucaaradnimo toos ah oo u bilaabatay kooxda zimiyo shan sana oo markaasi looga awood batay loogu awood sheegtay aqalka sare iyo weliba aqalka baarlamaanka shan sano oo markaasi aysan meel marsan karin ajandayaashooda iyo waxa ay doonayaan shan sano oo isku dayi doonaan in ay ka soo horjeestaan waa guud ahaan ajandayaasha dowladda iyo weliba waxaa halkaasi ay xukuumaddu ay doonayso uu hogaamiyo william ruuto laakiinse aysan ku guulaysan doonin maadaama halkaasi looga tiro badan yahay ee afar iyo toban xildhibaanna ay u baneeyeen miiska toban xildhibaan ay sidoo kale ka wareegsadeen iyo weliba kuwo kale oo iyaguna laga yaabo in inta ay socdaan isbedelada kala duwan sanadaha soo socda ay macquul tahay inay iskaga baxaan azimiyo sidoo kalena ay u codeeyaan marka ay timaado arrimahaasi halkaas hadda arrintan waanu filinaynay dabcan kenya kwanza dhankoodu waa hadda majority leader noqonaya ama hogaamiyaha aqlabiyadda ninka lagu magacaabo kimani uchungwa sidoo kale owen baya ayaa noqonaya deputy majority leader halka xildhibaanka lagu magacaabo salvenus osoro oo isagana majority whip noqonayo iyo weliba gabadha lagu magacaabo naomi waqo iyadana deputy waxay noqonaysaa majority chief whip waa halkaasi sida uu xukmiyey afhayeenka ama guddoomiyaha baarlamaanka mr moses wetangula hadda william ruto wax walba u dhan yihiin yuusufow haddii aad eegto dabcan aqalkii sare waa uu qaatay kol hore halka ay arrinta kasoo bilaabato waxay ahayd baarlamaanka waxay ahayd afhayeenka baarlamaanka horta sanadka markaanu eegno waa ay isdhiibeen kooxda zimiyo kal hore maadaama laga badan yahay meeshaasi kayle kama aysan keenin laakiinse waxa ay ku doodayaan waxa uu ahaa halkan annagu sharci ayaanu saxiixanay heshiis ayaa jiray azimiyo ahaan heshiiskaasi wuxuu dhigaya saddex bilood kadib doorashada inaysan qofna ka bixi karin heshiiskayna inaanu ku soconno laakiin hadda waa laga diiday waxaa leeyahay midaasi waa mid idinka idin gaara heshiiskaas waa heshiis azimiyo u gaara anaguna azimiyo kama tirsanin ayay leeyihiin buuqii ka dhex jira azimiyo iyo weliba dagaalka ka jirana qeyb kama nihin ayuu leeyahay afhayeenka marka maadaama ay isdhiibeen aqalka sare hadda waxay islahaayeen bal waxaa loo yaqaano last kick of a dying horse yacni haraantida ugu dambe uu tuurayo dameerka inay noqoto laakiinse weli way kari waayeen hadda laakiin maxaa xigi doona ma qorshe cusub ay la yimaan doonaan raila odinga kooxdiisa iyo wiilashiisa iyo gabdhihiisa baarlamaanka ugu jira oo loo awoodsheegtay awoodsheegashadan halkan kama aysoon bilaabanin ee waxay ka soo bilaabatay guddoomiyaha welina awoodsheegashadaasi waa ay sii socon doontaa yuusuf
waa hagaag waa sida muscab u sheegay dhegeystayaal awoodda baarlamaanka dabcan ay soo gabagabootayba muscabo sida ba ku ekeed dabcan u kala socotay oo iyadoo doodo fara badan ay ka socdeen maalmihii ugu dambeysay laakiin shalay doodii buuqii qaylidii haraysay baarlamaanka waxaa shalay markaas ku qasbanaaday in afhayeenka baarlamaanka moses otenkuna inuu kala diro sidoo kale kalfadhigaasi dib laiskugu soo noqon doono ee koob iyo tobanka bish isbuucan ama isbuuca soo socda raalli ahaadee maalinta talaadada halkaasi ee kulanka ee markaasi doodo kale ay sii socon doonaan dhegeystayaal ku aada inkastoo laakiin ay ka biyadeysan yihiin nidaamka iyo weliba siday wax u kala socdaan ay sidoo kale ku cambaareynayaan dhegeystayaal waxaa sida dabcan siday ay ku cambaareynayaan waa xubnaha markaas ismiyo lamoja inuusan markaasi wadadii dariiqadii saxda ahayd uusan raacin afhayeenka taasoo looga fadhiyay ama looga sugaya sida nidaamka waxaa loo yaqaana political party act in markaasi uu raaco iyadoo dabcan horaan asxaabtan ay ka tirsanayeen sida u d m ipa iyo sidoo kale maneleo chapchap ezimio lamoja usco kuwaas ay hadda markaas culaysyada ugu weyn keenana leeyahay taasi ee markaasi go-aanka shalay ku dhaqaaqay keenay inkastoo ayagana wax laga weydiiyey weliba khaasatan u d m oo markaasi cali ruba uu horkacay ee xubnaha markaasi sagaalka xildhibaan iyo saddex markaasi senat ah ay horaan ka tirsan azimio laomoja waana xeybta oo qeyd markaasi u d m dabcan xubinta ugu weyn waxay markaasi shalay kala go-aaminaysa keli ah u d m ayay ahayd oo markaasi go-aankeeda saxda ah wax walba ku xirnaayeen kadibna shalay go-aanka uu gaaray afhayeenka baarlamaanka moses otongula waxay noqotay mid markaasi guusha ku siiyey kenya kwanza in markaasi madaxa aqlibiyada baarlamaanka ay markaasi ku hogaamin karaan dhegeystayaal iyadoo tani ay markaa fiiriso muscabow xubnahan markaasi hardan xoogan sidoo kalena rajo xoogan ay ka qabeen sidoo kale ay aaminsanaayeen inay dabcan dastuurka u helin doono iyo sidoo kale sida markaasi gudyada xisbiyada waxyaalaha ay ka qoreen xisbiyada nidaamkooda in u helin doono laakiin taasi shalay wax waliba gacantii waxay ku jirtay afhayeenka baarlamaanka oo markaasi dariiqada saxda ah ku qancin kara labada dhinac inaysan markaasi raacin inkastoo laakiin ogsoonow uu ka tirsan yahay kenya kwanza afhayeenka baarlamaanka moses otongula oo asag xitaa dabcan marka horeba hardan xoogan ama iskagala soo horjeedeen azimiyo la umoja iyo sidoo kale kenya kwanza waqtigii doorashada markaasi ka dhacaysa baarlamaanka loo kala dooranaya mise loo kala codeynaya shaqsiga markaas afhayeen ka noqon doona dhegeystayaal haddaba tan ayaa markaas u muuqataa dabcan muscab markaad fiiriso dabcan ma u noqon kartaa ama dadab ma loo dhigi karaa markaad fiiriso kulankii sida kadiska uu ku tegay baarlamaanka arrintan iyadoo horaanba isku cakreed ama taagneed ayaa markaas madaxweynaha markaas ku tegay baarlamaanka dalka ama baarlamaanka halkaas kadis ku tegay iyagoo markaas aysan ka warhayin qaarkood markaas shaki galay ee zimil omoja ay sheegeen inuu dabcan ay ku sheegeen in uusan faragelin karin ama sidoo kale faragelin arrimaha ku saabsan majority ama xubnaha madaxweynaha horaan wuxuu sheegay in xubnaha baarlamaanka doonaya in hogaankiisa ama hogaanka ay ku wadaan nidaamka hadda ee markaas dowladnimada ay ku kala socoto ee xubnaha ugu sare hadday tahay dhanka golaha gobarnada dalka waxay markaas ka socdeen kenya kwanza waxaa markaa fiirso afhayeenka baarlamaanada kuwa sanadka iyo kuwa baarlamaanka waxay ka kala socdaan kenya kwanza markaa fiirso xubnaha hadda komitida sidoo kalena hadda waxay markaasi ku xubnaha markaas ugu sare haddii markaas tirada ugu badan ayba noqotaba boqol toddobaatan iyo sagaal ee kenya kwanza ay wadatay xubnihii markaasi ka tirsanaa azimio lomoja ee garabka kale ay galeen ayaa hadda keenaysaa culeyska iyo weliba shakiga markaas shakiga markaasi faraha badan keeni kara in azimiyo ay hadda markaasi ka noqoto howlaha markaasi baarlamaanka ka socda mid ay ka dhegala yihiin muscabo waa sida markaas ayaga hadda ay u muuqato waxayna u muuqataa sida hadda hadalka tilmaamayaan oo dad qubarada dhanka siyaasadka ka faalooda waxay tilmaamaan keliya eh waxaa interesta loo yaqaana siyaasada xubnaha marka ay fiirinayaan in ay ku doonayaan in ay keliya ka fiiriyaan nidaamka iyo weliba sida qofka halkaasi fadhi uu kala garqaadayo dabcan oo lala jeedo afhayeenka baarlamaanka iyo weliba sida uu u fiirin karo xubnahan sida uu ku qancin karo ama xubnahan sida markaasi uu runtu kala sheegi karo laakiin shalay waa markaasi ama xalay uu sheegayba afhayeenka baarlamaanka in kadib markuu eegay fiiriyey xubnihii markaas azimiyo ka tirsanaa in garabka kale ay galeen ee kenya kwanza waxay markaasi noqonaysaa in dadka marka lagu xisaaminayo meesha hore aan lagu xisaaminayn balse lagu xisaaminayo xisbiga kale ee markaas ay galeen dhegeystayaal arrimahaas in barnaamijka saaka diyaarada ku saareyna dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doona idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhegeystayaal arrimaha dabcan arrimaha barnaamijka hogaanka aan weli ku guda jirnaa kaga hadlayna saaka diiradda ku saareyna isla qabsiga dhanka baarlamaanka shalay markaasi ka dhexdhacay iyadoo markaasina doonaya in uu kala garqaado afhayeenka baarlamaanka dalka xubnaha markaas azimiyo loo moojay sidoo kale kenya kwanza inkastoo taasi aysan dhicin laakiin baarlamaanka shalay haddana dib ayaa loo dhigay waxaa markaasi kulankooda ama kalfadhigooda dib iskugu soo noqon doonaa ama iskugu soo noqon doonaan koob iyo tobanka bisha bishan dhexdeeda ee isbuuca soo socda dhegeysa maalinta talaadada sida markaas afhayeenka shalay uu ku xugmiyey inkastoo ay dhaliilo xoogan ay ku jeedinayeen xubnaha kale ee kala duwan ee qeybta markaasi garabta ama garabka azimiyo loo mooja u horgacayo pion danyi iyo sidoo kale maxamed juneed oo sheegayaan in ay tahay mid markaasi u xaglinanaya dhinaca garabka oo asaga markaasi ka tirsanyahay inkastoo horaan ay sheegeen sidoo kale kaga codsadeen inuu dharaxaad ka noqdo xubnaha markaasi tirada ugu badanna ay maqaataan madaxa aqlibada baarlamaanka dhegeystayaal arrimo badan uu markaasi soo xigtay soo qatay afhayeenka baarlamaanka ayaa markaasi u sahashay uuna ogolaatay in ay afhayeenka madaxa aqlibada baarlamaanka ay qaataan dhegeystayaal ama majority leader ka qaybta markaasi kenya kwanza arrimahaas ayaan kuu sheegi doonaa bal sida ay ku kala dhaceen iyo xubnaha markaasi iminkan cadaadiska xoogan ay kala kulmeen qaybta kenya zmio la umoja iyo sidoo kale kenya kwanza bal marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid a dadka qaybta barnaamijka ka ah shirkadda isgaarsiinta safaricom ee waxay iminka ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta dalka communication authority ayaa dhammaan macaamiisha ka dooneysay inay macluumaadkooda xaqiijiyaan in si loo hubsado in qof waliba lambarkiisa iyo macluumaadkiisa isleeyihiin dhegeyso amar kasoo baxay dowladda waxaana markaasi laga doonaya inaad si habsami leh uga hogaansato si aad ugu siraaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom midda loo xaqiijinayo ayaa in mararka qaar laga yaabo in qof uu dembi galo isagoo adeegsanayo macluumaadka dhegeystayaal haddaba dhegeyste waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad u hogaansato kadibna aada booqato si lafta lagaaga bedelo mise macluumaadka si loo waafajiyay in lambarkaada iyo macluumaadka telefoonkaagina isleeyihiin waxaa ugu dambeysa shan iyo tobanka oktoobar oo dhegeystayaal sagaal maalmood keliya hadda ay ka harsan tahay labada kun iyo labaatanka waa dabcan maalmo keliya ay ka harsan mise isbuuca kale waa lagu kala baxayaa dhegeysta xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa dooneysa ama ka doonaya in macmiisha inay xaqiijiyaan diiwaangelinta simkaaradooda haddii aadan xaqiijin macluumaadkaaga waxaad weyeysaa adeegyada muhiimka ee safaricom sida mpesa data bundle wax la midka intay taasi kugu dhicin maanta u xaqiiji macluumaadka laftaada safaricom waxaa lagaaga baahan yahay keliya kaarkaada qaran ee aqoonsiga loo yaqaana idhiiga amase baasboorka haddaad leedahay ama teg laanta kugu dhow ama maanta waad tegi kartaa dukaanka kugu dhow safaricom shirkadaha kale waxaa wakhtiga ugu dambeysa oo shan iyo tobanka oktoobar labada kun iyo labaatanka dhegeysan maalmo keliya ka xidhaa oo maalmo keliya ama sideed maalmood keliya ayaa ka hadhay ama laga doonaya qofka inuu iska iminkan isdaba qabto si uu lagaaga xiran telefoonka qaar ayaa hadda maqlayaa leeyahy markaas in laga xiray waxaan kuleeyahay telefoonka ha tuurin oo inaad markaas ama laftaada ha tuurin mar markaa dib u booqo shirkadda safaricom si markaasi macluumaadka laguga soxo dhegeystayaal asuuni xilligaasi haddaba xaqiiji diiwaangelinta simkaarkaaga dhegeyste sidoo kale adiga ayaa xaqiijin karaa macluumaadka simkaarkaaga waxaadna booqanaysaa shabakada www w safaricom com account k y c dhegeysta si macluumaadka halkaasi aad ogala socoto sidoo kale isku diiwaangeliso safaricom simple transparent honest for you ayay ku leedahay yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ayaa barnaamijka si wadajir ah u daadihinayaan dhegeystayaal ku mahadsanta la socodka dhegeysiga idaacadda marweliba waxaana markaasi diyarada sidaan kuu sheegnaba ama kuu sheegay diyarada ku saarayna saaka nidaamka markaasi baarlamaanka ka dhex taagnay ama ka dhex taagna shalay oo ay markaasi dabcan afhayeenka baarlamaanka laga doonayay inuu noqdo mid markaasi dhexdhexaad ah inkastoo sida ay ku andacuunayaan mise ay ku qaylinayaan xubnaha markaasi simiyo lowmoja oo zmiola moja oo markaasi taageero markaasi ka filinaya inay u taageero ama taageero xoogan oo dhexdhexaad uu kaga noqdo xubnaha azimiula moja ee kenya kwanza ayaa afhayeenka shalay kadib soo qaatay soona xigtay asxaab markaasi ka tirsan azimiula moja inay qayb markaasi ka noqdeen mise ku biireen kenya kwanza xubnahaas oo sheegay inay kamid yihiin pah oo space rasmisa kenya kwanza laakiin horaan ka tirsanaa azimiula moja halka u d m oo markaasi cali ruba warkacay isagana uu ka tirsanaa azimiula moja laakiin markii u dambeysay doorashada lagu kala baxay oo ka qayb galay dabcan saxiix ay kala qateen mise heshiis ay siyaasadeed ay kala gaareen madaxweynaha dalka dhegeystayaal william samuel ruto halka sidoo kale maneelo jabjab oo markaas ka abrim tua isagana shandhadiisa uu halkaasi kasoo qaatay kuna biiray qaybta kenya kwanza wuxuuna sheegay inay tahay mid markaas suurtagelin karto xubnihii dhammaan ku wada biiray garabka kenya kwanza ayaa markaas shaqooyin kala duwan ka kala helay mise ka kala helay dhaqama kenya kwanza ugu horeysa afhayaanka baarlamaanka moses otengula oo isaga markaasi ford kenya ka tirsanaa laakiin xubin ka ah kenya kwanza halka moses otengula waa moses otengula dabcan xubin uu ka ahaaye ford kenya uu ka tirsanaa sidoo kale hadda markaasuu ka tirsan yahay kenya kwanza waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal mustalia mudavadi oo asana ka tirsanaa xisbiga ismaysiga kenya kwanza oo markaas warkacay william ruto isagana wuxuu markaas imikan ka noqday madaxa dabcan shaqaalaha dhegeystayaal ama wasiirada dhegeystayaal ama prime inuu noqdo sida markaas xubnaha oo keliya hadda looga fadhiyo in baarlamaanka ay markaasi go-aano kasoo saareen mise turxanbixin ay ku sameeyaan dhegeystayaal iyadoo hadda tirada markaas ugu badan ay soo saareen mise afayeenka uu soo saaray lagu sheegay boqol toddobaatan iyo sagaal xildhibaan ayaa hadda markaas ah kuwa ugu aqlabida badan oo hadda markaasi go-aanada gaari karo dhanka waa go-aanada markaasi gaari karo dhanka wasiirada markaas lasoo xulay ayaa hadda markaasi ka noqon karaan ama se doonayaan inay doonayaan inay ka noqdaan kuwa markaasi ka dhagax xufan oo aan markaasi ka maqli karin dhibaatada uu markaasi kula kacay azimiyo oo dabcan uu kula kacay muuse sultaan gulaha azimiyo ayaa markaasi shalay goobaha warbaahinta shalay hor oo afafka hore shalay ama afka hore ee baarlamaanka shalay kula hadlayay warbaahinta ujuneed maxamed wuxuu sheegay inay tahay mid markaasi sharciga aan waafaqsaneyn sidoo kale balmarayso isagoo keliya saaxiibadiisa uu markaasi xilka ku taageeray isagoo arkayo qaabka u degsan nidaamka xisbiyada siyaasadda oo laga doonaya in uu u hogaansamo afayeenka baarlamaanka dalka dhegeystayaal markii sida sharciga loo fiiriyo waxaa laga doonayaa in qofka marka xisbahaysiga uu ku biiro in saddex bilood kadib uu ka bixi karo laakiin taasi oo ayn dhammaan ka bixin saddex bilood ayay markaasi kasoo xaabaqaateen oo sidoo kale kasoo guureen oo ay ku biireen qaybta markaasi kenya kwanza taasi noqon karta in saddex bilood hadda rafaan saddex bilood kadib raallihaade ay qaadan karaan kabixiyaanshuhu ama kamid ahaanshuhu ama sidoo kale kabi ahaanshuhu inay noqon karto mid adiga ayaga gacanta ugu jirta dhegeysta haddii ka noqon doonaan mise qayb markaasi ka noqon doonaan azimio la umoja raallihaade oo qayb markaasi ka noqon doonaan kenya kwanza iyo markaasi cadeemo sax ah haddana ay doonayaan in marka kale lasoo saaro ay ku taageerada xubnaha markaasi kala duwan ay doonayaan inay lagu kala fuliyo dhegeystayaal dabcan tani hadda waxaa markaas lisweydiinaya sida khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalo tilmaamayaan inay tahay dabcan aqlibiyada baarlamaanka meelaha markaasi dowladda dabcan looga horsaagi karo sidoo kale noqon doonto ama laga yaaba in markaasi cunaha xitaa la qabtoba meelaha ka dhaqdhaqaaqa lagu meelmariyo lagu baasmariyo lagu turaxbaxanta lagu sameeyo dhegeystayaal inay tahay baarlamaanka laakiin haddii ay markaasi azimilo moja qaadi laheyd markaas waxay noqon laheyd inay markaasi la wareegaan xubnaha markaasi aqalka sare dhegeystayaal taasi ayaa markaas kasii baaradeeyay xubnaha iyo weliba taageerayaasha markaasi madaxweynaha wiilamo sheegana in ay marnabo aysan taageerin qaabka markaas aan dowladnimada ahayn ama aysan taagin qeyblaha markaas aan dowlinimada ahayn oo sida ayga qabaan hadda waxay markaas rajeynayaan ama rabaan in ay markaas xubinta ama qeybta markaas afayeenka dhibaatada dabcan ama xalka ama waa sida markaas isaga go-aan uu ka gaaray uuna ku sheegay in aqlibiyada uu wato boqol todobaatan iyo sagaal xildhibaan oo markaas ka tirsan azimiyo oo ka tirsan raalli noqday kenya kwanza iyo halka boqol konton iyo toddoba ayaan filaya inay tahay inay markaas ka tirsan yihiin kenya dabcan waa azimiyo la umoja one kenya alliance taasi ay hadda keenaysaa in mugdi fara badan iyo shakila shaki fara badan ee xubnaha markaasi baarlamaanka ay ka dhex jiraan dhegeystayaalkaasoo xitaa noqon doonta in markaasi kala fadhiyada iyo kasoo xaadiri karaan laakiin noqon doonta mid markaas aan ka qayb qaadan karin sida horaanba looga bartay oo sidoo kale ku dhaliili doonin qaabka ee dowladda markaasi xukuumadda william ruto ay wax uwada dhegeystayaal waa sida waa xubnaha ayaga markaasi sida ay ku andacoonayaan azimiola omoja hadda waxay markaasi leeyihiin dabcan inay sharciga u tigsanayaan oo sidoo kale ka doonayaan in dib markaasi ama dib eegis lagu sameeyo sidoo kale loo raaco iyadoo aan shakhsiyaadka aan weli ka bixin azimiola omoja sidoo kalena waraaq aan soon qorin sidoo kale maxkamadan go-aamin kama bixi karaan oo weli waxay ka tirsan yihiin dabcan azimiyo la umoja waa sida ayaga ay sheegayaan dhegeystayaale haddaba tan ma tahay muscabow mid markaasi fursadihii ama kulankii kadiiska ahaa uu halkaasi ku tegay madaxweynaha inuu arrintan ayba kusoo hadal qaadeen afhayeenka baarlamaanka dalka inkastoo taasi shaki gelisa ayagana zimilo moja kuna sheegeen in ay tuhun markaasi ka qabaan kulanka markaasi kadiska ah madaxweynaha uu ku imaaday kuna indheneynayay sida markaasi baarlamaanka uu u kala socdo taasoo haddana laleeyahay qaar waxay sheegeen in laga yaabo xitaa inuu ku durqiyey in ay markaasi dhankooda hawsha u kala socoto ama markaasi kala maarmooto dhegeystayaal afhayeenka baarlamaanka shalay wuxuu sheegay in markii dabcan turaxanbixinta sheegay dabcan turaxanbixinta in markaasi tirada ugu badan ee haysto zimilo moja kadibna ayay noqon doontaan xilalka markaasi baarlamaanka inay kala qaadan daraan mise komitiyada dhegeystayaal oo ay taageero xoogan badcan gudaha markaasi baarlamaanka doonayaan inay ku yeeshaan si ay xukuumadda william ruto ay markaas ceedaas ay kala kulmin xubnaha kale ee dhegeystayaal waa hadalhaynta saaka iyo weliba doodii buuqii xalay markaasi baarlamaanka ka dhacay iyo weliba sida markaas imikan dabcan ay ku tilmaamayeen weli inay xaqdarana hayso ay leeyihiin dabcan hadaladaas waxaa markaas ay kasoo baxeen hadalada waxaa kasoo baxayaan dhegeystayaal qeybta markaas azimiyo lomoja laakiin talow hadda waxaa laisweydiinayo waxay markaas doonayaan inay ka cufaystaan mise iska dhagatiraan nidaamka iyo howlaha shaqada ka socta baarlamaanka oo keliya jirkooda ama dabcan bodigooda in markaasi xaadir halkaasi keliya ka noqdo aysan ka qayb qaadan dhegeysadii xubnaha markaasi ama waxyaalaha markaasi la meelmarinayo ee ku aadan dowladda ee culaysadeeda dhegeystayaal haddaba dabcan muscabow su-aal kaloo meesha ku jirtaa jirtaa dabcan kulankii shalay madaraad uu ku tegay madaxweynaha halkaasi si kadiska ah sidoo kale isagoo ku wargelinin asxaabta halkaasi ka howlgasho ama ma noqon kartaa mid markaasi mijibaha u xaabin dabcan kaga hadlay sidii mijibaha loogu xaabin lahaa mise daadka uu qaadi lahaa azimiyo inay xitaa markaas isoo wada hadal qaadeen mise ka wada hadleen dhegeystayaal muscab
waa tahay yuusuf dabcan sidaa sheegtay waa macquul laakiinse haddana arrintaasoo la gaarin yuusufow haddii aad aragto ruto mar hore ayuu soo shaqaystay waxauu meesha keensaday afhayeenka baarlamaanka gudoomiyaha ayuu keensaday speakerka deputy speakerka ayuu keensaday marka ninkan xitaa uma baahna inuu shidaalka iskaga soo dhameeyo inuu baarlamaanka yimaado hal maxaa la dhihi jire kool oo uu soo waco wetangula iyo weliba haweeneyda gladys bos sholey oo iyagu halkaasii hogaaminaya ayaa ku filan marka yuusuf haddii aad eegto kooxda azimiyo halka marka horean soo sheegnaba arintooda halka ay kasoo bilaabantay waa xilligii kiiska maxkamadda supreme court loo gudbinayay doorashada natiijadeeda markay soo baxday kadib william ruto waxa uu ku mashquulsanaa sidii baarlamaanka gacanta ugu dhigi lahaa from speaker ilaa majority iyo waxyaaba lamid ah iyo guddiyada komitida oo muhiim ah oo haddana hardanka uu halkaasi ka bilaaban doona azimiyo iyaguna waxa ay ku mashquulsanaayeen box xirxir iyo warqada soo daabicitaan iyo waxyaaba lamida iyona k i c c kulamo iyo shirar waxyaaba lamid a ay ku qabsadaan iyaga oo aan ka fekeraynin halkaasi waxaa muxiim u ahaan lahayd yuusufow inay reebtaan kooxaha u d m ay hogaamiso dabcan waa kuwa hadda dabcan aad looga hadlayo looga hadlayo tiradan ugu badan ay tahay sidoo kale in laba iyo toban waxaa jireen xildhibaan oo si magac madax banaan kusoo galay in bal xitaa uu yaraan lix ama kala bar ee iyaga soo qaadan karaan maadaama meesha waa og tahay waxyaaba dhaqaala oo kale ayaa qeybka waxyaaba halkaasi lagu diro laakiin ma ay sameyn halka hadda waxaa la oran karaa yuusufow azimiyo halka iyo jawaan iyaga ayaa isdhigay yacni qorshe may haysanin may haysanin sidii halkaasi ay ku hogaamin lahaayeen taas micneheed waxay tahay william ruto shantan sano siduu doono ayuu u meelmarsanayaa sharciyaasha muscabow hadalka adaga wadataa dabcan waktigii doorashada kadib ama lagu dhawaaqay madaxweynaha william ruto ruto markii kulamadan dabcan uu la qaadanayay ama doorashada dabcan wuxuu asaga ka dhaadhacsanayd in maxkamadda doorasho ku celis la dhihi doono ama waxyaala qaar ay ka dhaadhacsanayd marka hore sida xitaa khubarada dhanka siyaasada kuwa asaga la taliyaan ay ka dhaadhicinayeen laakiin durbo wuxuu fiiriyey meeshay wax markaasi ka nugul yihiin haddii doorasho ku celis la dhaho dabcan uu ka gaadi karo wuxuu kadib eegay ama fiiriyey qeybta markaasi tirada badan ee soo gashay xitaan lama filanaynin muscabow in u d m oo cali roba hogaaminaya in tiradaasi faraha badan ay kenya wixii xubnihii dhan ay wateen dhammaan way soo wada galeen sagaal xildhibaana ka soo galeen iyo saddex sanata ayaa soo galeen wuxuu xubno fara badan oo m c yaal ah laakiin m c hadda marka hawsha ma taalo laakiin hadda waxay taallaa sanadka xildhibaanada saddexda kasoo galeen asaga qayb uu ka yahay iyo sidoo kale sagaalka kasoo galeen meelaha kala duwan ee xildhibaanada ah taasi hadda markaasi keentay in hadda dabcan wakhtigaasi uu ku dadaalay sidoo kalena wuxuu la hadlay muscabow asxaab kale oo ayagana markaasi sida madax banaanida kusoo galeen kuwaas ayagana xudxutay qayb markii dambe ka noqdeen xitaa shirarkii naivasha ka dhacay shirarkii ay dabcan karen ka dhacayeen xubin ay markaas ama qayb bay ka hayeen waxay durbo uu ka daray kenya kwanza inay markaasi qayb ka yihiin xitaa waxay kala sixdeen agreementyo ama heshiisyo ay kala saxiixdeen oo ay doonayaan inay wixii markaas ku kala goostaan xubin ahaan u d m taasi ayaa markaas sahashay dabcan waa maqlaysay asxaabta kuwa markaas ka tirsan xildhibaanada u d m waxay sheegayeen in qaabka zimiyo oo la dhaqmeen u d m in ay markaas ka baxsaneed si aan wanaagsaneyn taasi keentay inay ka baxaan lama tixgelinin xitaa kulamada xitaa waxay sheegeen waraaqyadii ay agreementka ama ay saxiixdeen heshiisyadii ay saxiixdeen in xitaa markaas iska xisixin laakiin aysan akhrisanin laakiin waxay sheegay tan inay akhriseen marka waa sidaa sheegtay darteed ninkan waktigii markii maxkama doorashada lagu dhawaaqay raggana maxkamadda ay sare ay aadeen wuxuu durbo bilaabay sidii uu dhankooda ku wiiqi lahaa xildhibaanadii ayaga ka tirsanaa xitaa usoo kala xadxadi lahaa mise u kala qadqaadan lahaa taasi ay markaas u sahashay in tirada markaas hadda baarlamaanka uu awood badan ugu yeesho marka waa nin marka meel fog kale kasii fikiraya halka kuwan azimiyo lo umoja ayagana ay markaas ku mashquulsanayeen maxkamadda wixii kasoo bixi doona subaxa xiga oo keliya ayay ka fikirayeen laakiin eh, dabcan eh, yuusuf waasaa sheegtay en, horta azimiya waa la kala furfuray Aad iyo eh, william ruto iyo kooxdiisa ayaa kala furfuray Mhm.
eh, waa intii maxkamadda lagu mashquulsanaa Sax.
eh, haddana k- kala furfuritaankaasi waxa uu dhaliyey waa natiijadii shalay Mhm.
Eh, waan ogsoonahay waxaa la rabay halkan azimiyo marka uu horeba dagaalkoodii awoodooda waxay ku ogaadeen markii guddoomiyaha lagu guuleystay En, haddana waxaad arki kartaa oo ka fahmi kartaa horta aqalka sare gaar u dhig aqalka sare laskuma haysto Aqalka- waxa lasku haysto baarlamaanka baarlamaanka Mhm.
aqalka sare yani azimiyo gacan ay taagteen Mhm.
Waa- halkaas waa looga badan yahay Mhm.
laakiin haddana en, meeshan markaad eegto yusuf wax badan lama dheero tiro badan lama dheero Mhm.
waa tiro dhowr iyo tobanna saan filayo sax laakiin haddana waxaa macquul ah yusuf Mhm.
maadaama dowladda ay kenya kwanza tahay Mhm.
in ruto bilaha soo socda Mhm.
sanadaha soo socda Mhm.
dhowr iyo labaatan dhowr iyo soddon xildhibaan oo kale ula soo wareego oo Dabcan waa su- azimiyo ah waa- waa suurtagal way ka dhici kartaa haddii hadda ay xidado fara badan ama aysan is adkaynin ama sidoo kale sida hadda dabcan oo ka maqlaysay ee, da- asaga wuxuu dhe waxaan rabnaa vibrant po- opposition wax la dhaho ayaan rabnaa uu dhe ee, madaxweynaha dad markaas ayaga isku aamin qaba in ay yihiin mucaaradnimo dabcan in meesha loogu daayo aan ku tixgelino waa sidoo asaga sheegay madaxweynaha dabcan waxaa suurtagelin kartaa in marka uu fiirinayo dabcan waa maqlaysa daraad eh, markuu aadayo homabay eh, dabcan markuu tegayo homabay waa meesha uu madaxweynaha raali hadwa ra-iisul wasaarihii hore de raila odinga uu ka soo jeedo waa meesha uu een, eh, dabcan taageero kale halkaasi qof kale yacni oo banaan ka imaado shaki kama gelayo inuu meelka intuu imaado homabay uu tago uu co- cod ka codsado way adag tahay De- dabcan uu tegay waxaa leeyahay marka wuxuu doonayaa inuu siyaasada nyanza inuu furfuro kisumu inuu furfuro homabay inuu furo wa- wuxuu doonaya inuu siyaasada furfuro waxay markaas u muuqataa laleeyahay inuu wiiqo ee awoodda siyaasadeed ee raila uu ku leeyahay nyanza oo hadda d- uu uu ku gaada da ahaanta uu ku gaadaa leeyahay oo hadda markaasi mustaqbal dambe iyo rajo inuu marka shaki geliyaa la rabaa dadka halkaasi aley dur wuxuu ku bilaabi rabaa mashaa- ma- mashruuci mashaariic ayuu doonaya inuu ka kala ge- inuu ka kala furo halkaasi oo sidoo kale dhalinyarada markuu la hadlayo aad maqlaysayn inay aada ugu soo baxeen oo sida wadada ay xireen ee, uu ka qayb gala kulankooda ee, dabcan waxyaala fara badan oo leeyahay marka waxaa laleeyahay Sidoo kale waxaa dabcan ka waxaa soo leeyahay wareegay- sacbow nyanza ayuu doonaya inuu xudxudasho markaas ku bilaabo inta la gaarinba doorashada labada kun toddoba iyo labaatanka marka taasuu rabo hadda inuu gacanta ku dhigo xildhibaanada la socdeen waxay dab- qaarkood ka soo jeedeenba eh, homa bay oo halkaas kala socdeen qaar ayaa halka wasiir u u magacaabay marka waxaa leeyahay asaga siyaasadiisa inuu marka wuxuu rabaa oo asaga eh, tirada ugu badan azimiyo hadda ay haystaan laakiin ma- eh, inuu asaga la soo wareego laakiin ogsoonow tirada in looga badan yahay markii u d m la fiiriyo qaab sharci la fiiriyo qaab waxaa loo yaqaana protocol eh, party act loo fiiriyo in azimiyo laakiin ay u badan tahay dhanka baarlamaanka Mhm.
laakiin eh, shalay eh, waad arkaysay moses wateenku lahaa eh, Laakiin- waa afhayeenka baarlamaanka laakiin wuxuu u afhayeenka fiiriyey- laga haystaa, Ah, laakiin- wa- waxaad sheegaysa ma laha.
waa sax laakiin wuxuu fiiriyey Mm.
eh, pa xisbiga pa oo amos kingi uu uu hogaaminayay wuxuu fiiriyey manelo jabjab wuxuu sidoo kale fiiriyey u d m oo roba hogaaminayay dabcan wuxuu fi- arkay kadib in shakhsiyaadkan ay ku qanacsaneen azimiyo ayna dhanka kale aadeen ee kenya kwanza wuxuu markaa go-aamiyey in ay aqlibiyadda ay haystaan kenya kwanza oona ku tilmaamay inay yihiin boqol toddobaatan iyo sagaal Mhm. waayahay yuusuf eh, dabcan waa sidaa sheegtay tiro eh, dhan tiro dhan labaatan baa laga horeeyaa waa ku dhawaad labaatan markii lagu daro eh, kuwa sida madax dhammaan waxaa ku labaatan baa looga horeeyaa azimiyo hadda aad iyo aad Eh, labaatankaas yuusuf hadda way yar tahay Eh, waxaa laga cabsi qabo waa inay weli eh, xa- xildhibaano kale halkaasi ku biiraan Mhm.
waadna arki doontaa eh, maalmaha soo socda yuusuf arrin yar ayaan doonayna inaan ka hadalno Eh, intaan dhegeystayaasha fursadda siinin waxaa hadda si guud isku bedelay jebigii siyaasadda dalka sidoo kale howlihii oo dhan ayaa isbedelay waxaa iminka aad arkaysaa eh, maalinkii shalay aad arkaysay eh, nin xildhibaan ah oo lagu magacaabo isagu eh, dabcan eh, waa xildhibaanka kasoo gala dhankaasi iyo eh, wuxuu kasoo galaa sirisia john waluke Een, lixdan iyo toddoba sano oo xarig ah ayaa lagu xukumay ninkan mar ayuu ruto saaxiib lahaa laakiin haddana wuu isbedelay oo jubli ayuu galay sababtuu jubli u galay waxa uu ku sheegay in la tixgelinin xilligaasi doorashada ka horey ahayd laakiin banaanka wuxuu ku joogay yani boon ayuu ku joogay haddana booliska ayaa doondoonaya ayaa leeyahay lixdan iyo toddoba sano oo xarig ah ama inuu laba bilyan oo shilinka dalka ku dhowaad lacag gaaraysa inuu bixiyo sidoo kale nin isaga lagu magacaabo amos kimunya waa hogaamiyii aqlabiyadda baarlamanka ayaa isna hadda la haystaa oo loogu dhegan yahay waad fahmi kartaa dabcan lixdan milyan baa lagu haystaa lacag ah ayaa lagu haystaa online transaction ah waxaa leeyahay waititu oo isagu ahaa nin isagana lagu haysto lacag badan maxkamaddu waxay amartay in markaasi waititu dacwadiisa markaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin ama musuqa waad fahmi kartaa marka siyaasaddii way isbedeshay howlihii way isbedeleen si dirqi ah waxaad filataa maalmaha soo socda xildhibaano badan oo kenya kwanza iska xaaldiranaya sababo kala duwan awgood de dabcan waa sida horaam la sheegaya waxay interest self interest lalahay addoontooda keliya ay ku fiirinaya markaa iyo cabsi baa jiri doonta iyadana sidoo kale laakiin horena dabcan waa garanaysaa in madaxweynaha uu sheegay in wax waliba caadi ay noqon doonaan d c ida loo adeegsan doonin k r a loo adeegsan doonin wax walba banaanka noqon doonaan laakiin hadda maxkamadda waxliba ku aruursan doonaan ama biyo ku biyashoon doonaan dabcan dabcan sidii xukuumaddii madaxweynihii hore looga bartay waxaa la adeegsan jiray k r a guddiga canshuuraha ayaa la adeegsan jiray iyo weliba waxa dambi baariista iyo guddiga markaas la dagaalanka anshax ee musuq maasuqa ayaa la adeegsan jiray dabcan hadda taasi way ka wareegeysaa oo hadda waxay noqonaysaa in sida hadda k r a oo kale waxaa leeyahay hoggeeda ama gurigeeda ama hoggeeda gadaal oo ugu noqotay horaan banaanka usoo baxsaneed hadda gadaal ay u noqotay d c i sidoo kale gadaal ay u noqotay oo marka waa lakas la kala saaray xitaa waa la socotaa markii baarlamaanka labada labada baarlamaan uu qudbeyna madaxweynaha inuu kala saarayo siyaasadda iyo weliba arrimaha xubnaha dowladda ka ah in aysan isku qasbin ama aysan isku laakiin yuusufow lama ogo inay arrintaas sii socon doonto dabcan hadda waad garanaysaa markii lasoo magacaabay lixda garsoore sidoo kalena u sheegay in saddex bilyan oo kalena maxkamadaha la siinayo dabcan markaas wuxuu uga leeyahay waa garanaysaa ilan kulamo qaar xitaa laga yaaba inay galeen madaxweynaha in arrintan diiradda la saaro arrimaha musuq maasuqa si dhibaatada iyo weliba jaangoonteeda wax looga qabto marka waana arki doona wixii soo socda masacbo laakiin hadda bal qodobka dooda dhegeystayaasha arrintan saameynteeda iyo culayskeeda ee shalay baarlamaanka markaasi keentay dhegeystayaal ma noqon karta mid markaasi salka uu ku hayo booqashadii madaxweynaha uu sida kadiska ku tegey kadibna go-aanka maalmo kadib ah uu gaaray afhayeenka dhegeystayaal laba maalmood kadib dabcan daraad bay ahayd maalintuu tegayay waxaan filayaa inay ahayd maalintii arbacada ah sida kadisku inuu ku tegay baarlamaanka asagoo markaasi dadna aan wargelinin waxaa sheegay kadibna uu sheegay inuu indhinebar sida wax u kala socdaan shalay
etoobiya uu iska aaday laakiin wuxuu ogaa hawsha inay si caadi ah ku dhammaan doonto kuna socon doonto dabcan maxaa la gudboonaa waa su-aasha meesha taala masacbow maxaa la gudboonaa azimiyo markay raggan tashanayeen ayaga maxaa la gudboonaa bal dhegeystayaasha waxaan filaya fikrado kala duwan inay noo hayaan dhegeystayaal badan oo azimiyo taageera ayaa idaacadda soo waca sidoo kale team u d ayaa jiro waanu arki doonaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan naga soo wac qadadkaasi dhegeyste dhegeysta ugu horaan siinaynaa star f m hallow asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma horta anigoo kaala socda magaalada gaalisa magacaaga maxamed ali laa haye
marka horta waraaba hadda aqaa oo dhahdeen buusa u karqaad muxuu samayni
uu cunaa wuxuuna sama marka mutangula mm
xisbigu ka tirsanaya haddana loo sii weyneysiyey marka muxuu kugu samaynayo waa inuu dhankii xisbigiisa oo xaqa siiyey waa moogi inuu dhinaca ahaa mara laga sugaya ma jirta kow
marka sharcigana asagaaba meelmariyo marka horeba meelmariyona dheheen ninka saddex bilood ka saqa ninka bixi kara malaha waa ismarey mhm marka waa sheekh hadda oo dhahay la jiifiyaana banaan la joojiya banti beertiisa la gashay maarta loo gasho dhahay nin oo loodaa maxaa lagu xukumi ushaan giley keenu dheh mhm
markii dambe asoo ushii sidii ku xukumaya loodiisa beerkiisa dariboodkeeda la keenay mhm markaasuu dhaa la jiifiyaa banaan waayahay marka calaa kulli xaal marka hadda waxaa waaye aad mutangula waxa horta xaqaani laga sugayo ma jirta mm sharcigan adaa baasmare oo dhahday saddex bilood ka saka lagama bixi kara azimiyo maxaa la gudboon si kasta aataba
azimiyo Sooma.
azimiyo maxaa la gudboon iyaga asimiyo gudboon waxaa waaye inay isku isku xirnaadaan oo siday ay intay asimiyo kusoo gasho kulli iyo majority ay ku qaataanna saasaa haboon laakiin maanta mutangula haddii loo dhiibo siduu asiga lagu yeeli ma wiye ninuu inuu asiga isku saacdo dhaataan qaata maba soconayso wagti waa ogta adigaba marka asimiyo waa isku kalsoonaadana marka sida iskugu duubnay marka sharciga loo mariyo asimiyo aan iskale bido diida waaya aad baa umahadsan tahay azimyo iskama lahan hadda laga bilaabo laakiin yusuf how arrintaasi kol horaa go-aan laga gaaray star f m halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
star f m halo waa xuseen cabdi oo jooga gaarisa soo dhowo xuseen
waan dhowahay haye haye waan la socday barnaamijka abtusad meeshaad ka soo bilowdeen iyo meesha aad mari haysaan aad baa umahadsan tahay si fiican horta u kala dhigdhigteen waxaa qosol iga qabtay laakiin Mm, markaad dhahdeen kolkii maxkamadda loo gudbiyey dacwada mm,
nimankan eh, kenya ku-aansa barnaamijkii iyo say wax u qabanayeen ay- yay- yay ka shaqaynayaan nimankana boosay aruurinayaan sidii sidii cambe xirxira
aad iyo aad waa run waa run dee Dhammaadkeeda.
soo run maahan haye
dhawaata taa qosol iga qabtay waxaad moodaa inaad idinkaaba toos hadda gaara ku ishaseen waayahay
bedelka ay wax samaysan lahaayeen oo wacyiga sidii uu u dhacay ay ula socon lahaayeen waxay aruuriyeen bogosi aruuris iyo maxkamad waxgees iyo kala carar Mhm, kuwana shabaq hoosey dhigaayeen sax sax haddee dhoolaa wuxuu yidhi dhambaxada markay kaa fogto oo soo dhambacanayso waa laga dhuntaa wuxuu yidhi dhagadaa loo sii gurtaa waa la iska reebaa hahey haddee asimiya oo ahaa waxay isku buuqaan inta shantan sano horta sidaa ha ku dhaaf mhm, ayagaa meeshaa isgaarsiiyeen waa garta marka nin walba jidkuu fara ubuu qaadi soo maaha marka waxaad leedahay ha iska dhex fadhiyaan baarlamaanka kabka ha iska fadhiyaan ha iska ahaadaan dhagxaan meel fafadhid inta shanta sano ka dhamaanaysa dhagaxaan haye saasay ila tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam thank you xuseen uu mahadsan yahay ee, dhankaasi gaarisa star f m halo
halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waxaan ku yidhi odcali soowe adigaba qof weriye ahaataa mase waxaad nin oo la jira nimanka la yidhaha u d a xibin ka tirsan baad magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso odcali soogaa la yidhi aniga waa isliimaana jooga cali sow barnaamijka ka qayb qaado barnaamijka waan ka qayb qaadanaya iga jawaab marka haddaan taas kaga baxo anagu dhexdhexaad ayaanu nahay ma eh, dhexdhexaadnimo kama muuqato idaacaddiinana waa la yaqaanay waxaa weeye haddaan intaa kaga baxo dee ma anagaa siinay majority leader cali sow mise matangula ayaa siiyey liidha niman cadaalad lahay inaa baxshay oo xisbigan ka tirsanaa wixii ilinay maxkamadii aad aadaysa ku soo gala markii horeba xaaraan ku soo galay mm ameshaa kuulow busumana ingoho yaa xaaraan ku soo galay
waxa weeye wuxuu cunay maaragtay hilib digaag iyo magarna ugaali waa la yaqaan muuse watanguule haye midaas haddaan kaga baxo mhm waxaan soomaalida la leeyahay mm maali dhoween marka ay ku yaacayeen casimiyada mhm qadiyad iyo maaragtay caqiida ay qabaan iyo raganimo ay kugu- kumay jirin waayahay soomaalay u badan doonaan iyo dadka lamidka timajilca la yidhaah haye hadday hadda baxaan ay u galaan xaggaasna caqiido kuma gelin ayaga waxaad ogey two thousand and two soomaalida iyo qabiilada lamidka oo dhan waxay la jireen xisbi dhacay oo kaanuuley waayahay weligoodna waxaa weeye dad meel inta istaaga macaarad noqon karo raganimo leh maaha mhm marka macaaradka rasmiga ah oo jiri jira waa jiri doona mhm ee odcalisa uu ka mid yahay haye lacag lamana dada doono waana sii wadi doonaa macaaradka aan nahay Eh, dadka kenyana waa wargeli doonaa waxaanu waxdo waxaa weeye baqbaqda cilmood waa barqada hore waxaan waxba maahan cala- calasow calasow calasow maxaa marka maxaa la gudboon marka yud azimiyo maxaa la gudboona markay raggan tashanaya maxay ayaga u tashana waayeen
maxaase maxay shiraayeen maxaa maxaa shirka oo la shiraayo uu yahay inaysaan ka imaanayso waa la ogaaye maxaa maxaa shirka uu yahay inaysaan samaynayaan waa la ogaa shirkooda maxuu taraya kuurihii dhamma ayay baxadeen waa ognahay maxay waxaan waxaaga maxaa waxaa waxaan kuwa ka daran baan soo aragna maxay yihiin kuwan waxaana waa shanta sano iyo tobanka sanaba waa la wadaa bahasha waxa waaye waddankaanu haddii dabadhigisnimaynta laguma soo gaarin Ah, soomaalina waa aqaanaa anigu daba waa dad meel istaagi karo ragga ma ah marka waxa weeye bahashu waa socod doontaa.
calasow Taraya.
calasow hadda maxaa maxaa dabcan hadda laga yaabaa rag azimiyo ka tirsan inay ku dhegaysanayaan oo xu- eh, dabcan xildhibaano ah maxaad tale oo hadda fariin aad u diri karaysa hadda haddii aad qayb adiga ka tahay azimiyo ninka ninka casimiyo dhab ah oo casimiyo ka tirsan yalow yalowda iyo waxaan socotay uusan dad jalaq u siin macaaradnimadana waa inay xoogaysato macaaradnima intaa lagu soo gaara ma aha daba dhilifnimo lo haddii haddii waxaa la yidhi biyo ay nacfi leeyihiin waxaa la yidhi raah lugahoodaa laga galan lahaa doodiseen baa muxa- ku noqon lahayd eh, eh, eh, muxaafidnimo haddii wax lagu dheefaya heli lahayd laami iyo shaqaalaha xaafinimo wax lagu dheerto waa tahay Ah, ma- ah, ma mucaarimadaa ku sii jiraysaan suma haboon haddii mucaarinimada aad ku daasheen hadda suma haboon inaad dowladda aad qayb ka noqotaan aad ku biirtaan maya maya maya maya maya maya maya maya maya dawladda ka noqon mayno maxadan waxaan u noqonaynaa dawladda ku wada waa tahay waa maasan tahay waa maasan Annagu laba kun iyo labadii waa ii muuqata axmed khaliif marka uu hadlaya waa jooga macaarad baan ahay waa tahay ila waa ahaa waa noqon doon Thank you.
sheegayaan male waxaan Thank you.
Waa baqayin.
calaso intaad ka bixin intee dan ugu jirtaa soomaalida haddii dabcan hadda dowladdii ay dhalatay eh, kenya kwanza ay tahay marka adigana hadda aad mucaarad aad ku wado wax dana soomaaliya wax danahay u socoto male wax ajandahay xataa ruuta ula tegayan male marka laga reebo wuxuura nin inuu hayaano uri waxayna leedo taqsiin qaadana siiyo marka soomaaliya waxa uu asaga wato oo qof- qof qofa mooyaane ajanda ay wataan male wax la cuno way halkaan un guriga ha
aad waa maasan tahay adaa mudan
waayahay yuusuf annagu dhexdhexaadeenna aniga azimio lama jirno kenya kwanza lama jirno laakiin xaqiiqdaan sheegnay Een, kenya kwanza markay is- isdiyaarinayeen oo mm, kulamada ay markaasi sameynayeen adiga ma socdo inaad calaso inaad ka xanaajisa rabtaa marka waa ku arkaya xaalka ku celcelinaysaa may calaso kama xanaajinayo yusuf Ade- ade- adeer calasow horta een, idaacaddu ka tirsan yahay in badanuu ka tirsanaa Mm.
Eh, xitaa markaan idaacad kale oo aan ka shaqeyn jiray ayaa jirtay inuu qayb kasoo qayb qaadan jiray aan garan Een, muscadow een, adeer calasow waa horta mucaarad ah, tiimka raila odinga marka eh, sida wax u kala socdo u arkaya oo sida asaga u muuqato ma garatay marka hadda aad waxaad leedahay eh, markii ay tashanayeen oo sidoo kale eh, maxkamadda raggan ay ku mashquulsanaayeen ee boxka ay la ordaayeen warqadihii ay la ordaayeen oo sidan ay la- wicitaanada inta ay badinayeen raggan waxay ku mashquulsanaayeen raadinayeen shakhsiyaadkii ka tirsanaa swaaxiliga wuxuu dhahaa Aha.
usiji- usipojipanga Aha.
utapangwa Sax.
haddii aad adigu ishabeynin Aha.
waa lagu habeynayaa marka hadda waxaa leedahay waa la habay marka ayaga way caddahay yusuf Ah.
oo soo maahan aad iyo aad anaga u dhexdhexaadayaan nahay anaga cid aan taageerin malaha laakiin xaqiiqda in usoo gudbinaa dhegeystayash Ah.
wixii jiro Aad iyo ayaanu aad.
sheegnay si aan wax badan u- aan u ogeysino ee aan u fahamsino Waa soomaalida far weyn baa waxa uu qoraynaa yusuf sax haddii kale waxay noqon inay waxba fahmin aad iyo aad bal saaxiibka kale si star f m hello
Hello, assalamu alaikum.
calaykum salaam waraxma
Waa Axmed oo idinka wacay Nairobi.
Soo- soo dhow.
Iyo Yuusuf waan idin salaamay masxabow.
waanu kaa qaadnay axmed soo dhow Eh, Nimanyo horta horta Yuusuf Bakad waan salaamayaa.
Mhm.
Eh, adigu run waaye cala soo warkiis waxba macnaha adiga hadda kuugu jeedo ma fahan waayahay macnaha u qaadan.
ma qaadan wa- waa ka soconnay Ah, hey, laakiin ninkii Yuusuf Bakad ahaa Mm.
saaxiibka horta waan qana horta Yuusuf oo gudoomiye dadka ku liliijin horta bal xataa xataa waxaa taageerayso xataa yacni anu hore idin waa marka Yuusuf waxaan leeyahay horta bal bahasha ka daa dadka oo mar haddii xataa dawladdii iyo wixii isbedeleen xataa xataa dhexdhexaadnimo yar maaragtay hadda wixii ka har waayahay Yuusuf baan u jeedaa Yuusuf adiga dhexdhexaadaa tahay waa ku maqlayaa yusuf wuu ku maqlaa baan ka hadlaya waa bakad saaxiibkay Mhm.
bakadow horta saaxiibow taas horta taas taas taas ka dhahaya tan kale barnaamijka haddaan u gudagalo waxa weeyaan eh, iyo horta sharciyad idin ma fiirinaysa laakiin arrinta aad ka dhawaajisa xagga maxkamadaha iyo taasaa problemkeeda wadata ma garata waayahay
dhibka ugu weyn hadda jiro wuxuu yahay ma aha mucaarad yaa noqonaya yaa mucaarad noqonaya sharciyaddu way iska caddahay oo inay macnaha sida sharcigu yahay ama political parties wax loo sameeyey sharciyadii baarlamaanka la marinaya abriil waa la ogaa intii oo lagu eh, la- eh, eh, sharciyadii coalitionka la sameeyey waa la ogaa wixii oo dhan waa la wada ogyahay laakiin muhiimadda hadda meesha ka soo baxdaa waxay tahay maxkamadihii baa waxay noqdeen wax hadda gacanta u galay madaxweynaha ninkan hadda madaxweynaha ay haanti dhow isku dhawaaqeen iyo maxkamadihii baa common interestiga hadda maxkamadihii buu gacanta ku hayaa dhibaatada ugu badan nineteen eightygii bay kenyaanka ku noqdeen hadda laakiin isaga wuxuu leeyahay eh, qarash baan u qoondeynaynaa maxkamadda hadda ay madax banaanaynaysaa hand out waay wuu galanayaa waa heshiis ay soo galeen hadda wititu baad arkaysa waxaad arkaysa john waluku waxaa hadda maad aragtay biriya Mm.
marka maxkamadihii baa hadda waxaad arkaysaa macnaha waytutu baa la yidhi hadda waa waa clear Mm.
marka waxa meesha ka soo socda walaal eh, muscab waa midaas midda hadda macnaha xanuunka ku haysta keenyan marka kaasuna iyo xabaal yuusuf oo kale iyo dadka la miday waxba yay u rayaaqin kaasu kenyana faa'iido uma leh Eh.
wadankana faa'iido uma leh adigaa meesha fadhiya yuusufkaa meesha fadhiya faa'iido uma leh waa tahay
oo maxkamadihiiba hadday marna noqdaan macnaha eh, wadanka waxaa looga dhaqnaa maxkamadaha ahayd hadday maxkamadihii noqdaan Mm.
wax gacanta lagu haysto Mm.
wallahi wax faa'iidaa ma leh Waayahay.
wadankana faa'iido uma leh Eh, inta iska taageerada aana waxba faa'iido uma leh waayahay oo meel dheeraan waxba ka arkin marka dhibaatada meesha taallaa taa waay Mm.
taasaa dhibaato ah ee waxaan maad aragtay yaa majority ayaa le- maxaa ku- lu- ninkan wax xukumay Maxaa xal ah?
Waxaan wax xukumay waxa waaye waa nin macnaha oo coalitionkaanu qayb ka yahay oo asagaba keenay marka taasina waa midda marka midda laga fekeraya waxa waaye dhinaca yuusuf waxaad maanta hore waxaad arkaysaa meelo kale ku meeraysanaya dadkii mujaha wareerinaya meelo kale afka u saarhaya war nuxurku waxa waaye meesha sharci lisaan waa la arkaa laakiin maxaa meesha ka jira maxkamadaha dhibaatadu taas waaye wadankaana waxa uu u diyaar garoobaya haddaan ilaahay isbedel siin waa tahay axmed waa mahadsan yahay tahay muscabow een, aan soo qabtay mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom iminkan waxay ku leedahay saaxib ayaa dhegeystayaal dabcan iska diiwaangelay eh, shirkadda safaricom waxay ku leedahay dabcan iminkan gabagabadii lasoo gaaray oo cid waliba telefoonka waa suurtagal in laga xiro shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay markaasi ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta simkaarka ah ama telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka communication authority ayaa dhammaan macaamiisha ka doonaysa in macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo- eh, si loo hubsado in qof waliba lambarkiisa iyo waliba macluumaadkiisa ay isleeyihiin dhegeyso waa markaa soo baxay dowladda waxaana markaasi laga doonayaa ah, inay markaasi si habsami leh uga hogaansato si ay uga sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa ay mararka qaar laga yaabo in qofku dembi gala isagoo adeegsanayo macluumaadkaaga wakhtiga ugu dambeeya oo shan iyo tobanka oktoobar dhegeystayaal maalmo keliya ka haray waxaa lagaa doonaya inaad ka digtoonaato kuwa kuu yaray inaad ka diiwaangeliso lift- ah, dabcan telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocyadaasi fadlan xaqiiji diiwaangelinta simkaarkaaga maantaba gaar dukaanka kugu dhow ee safaricom si telefoonka lagaaga xiran dhegeystayaal waqti ugu dambeeya mar kale aan kugu celina waa shan iyo tobanka oktoobar dhegeystayaal maalmo keliya ka harsan dhegeysta xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa doonaysa in macaamiisha ay xaqiijiyaan ama la xaqiiji simkaarkaaga haddii aadaasan xaqiijin macluumaadka maxaa weynaysaa waxaad weynaysaa adeega m pesa data bando iyo waxa lamidka intay taasi kugu dhicin maanta waxaa xaqiijiya macluumaadka lafta safaricom waxaa lagaaga baahan yahay keliya kaarkaada qaran ee aqoonsiga loo yaqaan idhiga ama baasboorka teg maanta dukaanka kugu dhow ee safaricom waqti ugu dambeysoo shan iyo tobanka dhegeystayaal dhegeysta sidoo kale haddii adiga markaasi xaqiijin karin macluumaadka oo aad tegi karin booqan karin dukaamada shirkadda isgaarsiinta safaricom simkaaga haddaad smartphone wadato taasi ayaa markaasi kuu suurtagelinaysa kuuna fududaynaysa inaad halkaas iskaga diiwaangeliso dhegeystayaal adigoo qaraacay kaliya www.safaricom.com slash account slash KYC Safaricom simple transparent honest for you dhegeystayaal dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka saaxiibada barnaamijka ka qayb qaadanaya yuusuf bakar iyo sidoo kale muscab ismaaciil ay si wada jir u daadihinayaan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan fursadda siinaya si barnaamijka halkaas uga sii socda goornowna waxaad maqli doontaan war wixii dalka dibadda naga soo gaaray ee tobanka barqanimo xamdi guri iyo sidoo kale mawliid maxamed shuuriye soo dhow walaal magacaaga alow star f m walaala soo dhow
waa nuwaya yusuf fakas adiga magaca maadan salaam shukran waan kaa qaada walaal magacaaga magacay maxamed cabdullaahi waa la maxamed oo soo dhowow
waa dhowahay haye
marka haddaan barnaamij u guda galo Mhm.
horta azimiyo ani horta mar hore oo ka baxay markii lagu dhawaaqay safarta hore oo ka baxay Eh, hadda ka bixitaan ma ma taagna arrintan maxay eh, dabcan iskaashi iyo ah iiwad haye
marka ragga ka baxanay hadda oo u d m iyo la sheegayna iyagana ma- mar hore ka baxeen Mhm.
marka aday rasiil geel weyna haddii la dile haye
mur hadda asal baa laanado habeen geel ku haysa habeenka dambe maxay noqon haye waa soo durdurum soo aad iyo aad dee ninkii u weynaa baa horta laga taqluusay intii afhayeenka baarlamaanka laga taqluusay wax kastoo kada hadda macnaa iminkan xilli majority leader lagu booqda Mhm.
wax soconaysa maaha haye
marka maxaan dhihi lahaa dawladda hala taageero ee, madaxweynaha lala shaqeeya dadkan kenya xisbi iyo waxbaa mucaarad iyo waxaas shaqada anaga waa anaga shaqaan rabnaa Mm.
dadka in loo dhiso ee, biyana la siiyo aba- aba- ee, ilaah gargaarna la siiyo ciyaarna ma ogyahay ma laba dul waa qurux isma dhaamaan ee, wa- mad hadda soomaaliya xisbi ay leedahay hadda taagan oo madax laho madaxweyne soomaaliya u tartamayna ma laho Mm.
marka maxaan leeyahay baqbaqda halka yar aarka xid waa tahay maasan tahay dhegeystahaasi waa fikirkiisa dabcan soo dhow walaal magacaaga Hello.
soo dhow walaal maxamed jalle oo joogo magaalada
agadheera maxamedow iska gaa fadlan aaladda inaga dhegeysanaysa raadiyaha waa fadlan dhegeystayaasha raadiyaha ku dheer waxaan ka codsanaya dhegeystayaasha inay aaladda inaga dhegeysanayaan ay iska ko- ee dabcan ay iska gaabiyaan fadlan ee ku ekaada barnaamijka ee qodobka dooda ee dhegeystayaasha aysan ka bixin iyo waxaan ka doodayn haddaad fahamsan tahay fadlan soo dhow walaal magacaaga alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa kuma
sta
waa ku maqla walaal soo dhow magacaaga
huseen baardherow xuseenow haye halkay ku sugan tahay
waxaan ku sugan eh, Tenerife soo dhow barnaamijka ma la socotay ah waan la socda du- eh, oday alasow fadlan taada ku ekow iska daaq shaksi kale idaacadda kama abana taadoo keliya fikirkaada waxaa noo soo wacday keliya fadlan adoo maadsan staar fm soo dhow walaal magacaaga
Hello, Assalamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii xasuusi Yus- Yusra Faamo.
Yusra, Yusuf soo waa dhow.
ku salaam, walaal aroori wanaagsan.
shukran soo dhow
Horta waxaa la yidhi ma garanaysaa.
Mm,
Mindi mar haday kuugu tagto war waa dhamaado ma garato.
haye
Arrin hadayba mar gacanta qofka bini'aadanka ku jirto siduu rabo ka uu ka samaystaa ma garato.
haye oo la jeedo
Marka ulajeedada waxaa weeyaan een, azamio la umoja ah.
Mm, Miinsigeeda waxaa weeyaan dad United ah oo dowladda soo ma ahayn.
aad iyo aad
in hadday dhacaan xitaa wax la siiyo ama xoog waxay noqotaba adiga xalfadii dhammaatay in wax la siiyo sooma gudbooneen haye
in la yaso oo maanta maxay ahayd ee la dhaho ani ima soo dooranin ama gacantayda wax kasta ku jira horta ma habboone haye
aniga waxaan fikradayda haddaan ka dhiibto waxaan oran lahaa Mhm.
madaxweynahana baaqaan u diri lahaa codkayga inuu maqlan aan laakiin jeclaan lahaa laakiin yusra soo laba xisbi oo ama eh, isbahaysi oo awood kala sheeganaya ma azmiyo oo isbahaysi ah iyo sidoo kale kenya kwanza oo isbahaysi ah inkastoo laakiin ninka dhadhaxaadka u dhadhaxaadinaya uu ka tirsan yahay kenya kwanza
Eh, inuu xaq sameeyaa fiicna laakiin iminka xaq maba jiro maogta yuusuf oo hadda xaq wax sameynaya walaal ma jirto ma garata haye xaaladda say kusoo dhacday isay tahay ama kala garanaynaa ma garata haye
A- arrinta inkastoy xoog ahayd hase ahaatee wax way dhammaadeen hadda shaksiyan shacabka in mid laga dhigo daaca loo ahaadaa fiican ma garata aad iyo aad haddii daacadnimo jirinna ee maxay ahayd shacabkii la maamuli lahaay baaba halaabayaba oo dowladaba maxay ahayd dhibaato badan oo iskaga soo wajahma karta ma garata Mhm.
marka ani waxaan oran lahaa daacad hala sameeyo shacabka isku mid ha laga dhigo xaqooda gaal iyo islaamba hala saxaan dhihi lahaa ma garata yusra aad waad mahadsan tahay shukran
mahadsantaho laakiin aniga waxaan oran lahaa weliba si ahaan eh, soomaalida lama fiiriyo eh, ba'ita lagama qaado waana lagu geed goostaa ma garata masaarta marka geedka la geliyo unbaana lagu gooyaa ma garata haye
marka waxaan oran lahaa soomaalida in laga dhiga ahayd weliba xitaa aan addoonta la siino sh- meesha iyada anagana la siiyay nagu habbooneede Mhm.
madaxweynaha daacad ha noqdo oo shacabka mid ha ka dhigaan oran lahaa assalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystahaasi waa mahadsanta yusra raamu dhegeystana inta warka la gaarin ee tobanka barnaamo ee fadlan iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa xili weliba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinba ka dambeyso soo saarta waxyaabaha ugu wanaagsan shirkadda safaricom waxay macaamiisheeda xitaa garab siinaysay xiliyada ugu adag dhegeysta shirkadda waxay markaasi kulada adeega tuniki waa ka faaideysa dhaqan ha ku noqoto inaad mar weliba markaad koobkaada gaxwaha qacad ka siinayso inaad la socoto dadkaada ehladaada qaraabadaada bal saakiina ayagana afka wax saareen bal ka warqab adigoo u socdaalin oo keliya waxaa lagaa doonayaa inaad qaraacdo xidig afar afar afar gees ama star four four four hash kadibna gasho inta kugu filan adiga kadibna la hadal dadkaada saaxiibadaada maxaa sugaysa dadka iminkan wadanka kale dabcan wadanka ama we- weejahan qaadeen ama wee dhaqaaqeen adiga maxaa sugaysaa waa inaad markaasi dhaqaaqda dambeeyo ma gaaro doqoni calaf ma leh haddaba iminkan soo qabso telefoonkaaga qaraac xidig afar afar afar kadibna eh, ka faa'iidayso waxay shirkadda kugu talgashay waana waxay markaasi kusii dhufanaysaa minutes deals waxaa loo yaqaan wicitaankana xadidnayn soddon daqiiqo waxaana taba- waana toba shilin keliya wicitaankana xadidnayn hal saac oo la- aad ku helayso labaatan shilin keli iyo weliba kireedho dhabadhabo daqiiqadaas waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadahaasi waa la xisaabinaya isla marka aad iibsato ha hilmaamin oo la jahanqaad daqiiqadahaasi dhegeystayaal kaarka laba jibaarka ee loo yaqaano kireedho dhabadhabo ayaad helaysaa markaad iibsato kaarka adigoo qaraaca xidig afar afar afar gees oo aad helaysa boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba laba boqol bulshada soomaalida waa kuwa markaasi hadla inta badanna waana bulshada qoridda markaasi ay ku yartaa marka dhegeysta shirkadda safaricom waxay fursada kuu siinaysaa oo ku leedahay fadlan ka faa'iidayso tusaale reerka xoolaha la joogo adiga ayaa markaasi iminka wici karta oo xaaladda ka- wax ka wareysan karta bal saaka siday yihiin inay markaasi biyo haystaan iyo sidoo kale inay baad iyo quud wax inay haystaan adigoo markaas ayarku iibsanaysa tur- tunikiwa oo sidaa aad markaasi ku sheekala ama ku uga sheekala kala sheeko markaas ka kala dhergi karaysaan labadiinaba safaricom waxay ku leedahay waqti badan hadal oo fariinta gaaban u dir asxaabtaada ehladaada qaraabadaada qoysaskaada farxadda si ay markaas aad ula qaybsa soomaalida oo bulsho afka wax isugu gudubsa marka loo barbaro quraalka waxaa markaasi jeclayna meelna iskugu nimano telefoonka ku wada hadlan wada sheekaysanoo qasorna dhegeystayaal maanta oo adiga gurigaaada joogo asxaabtaada waa la sheekaysan kartaa waqtigii fog kuugu dambeysay weliba kuwa qaraaba goyska rixin goyska waxaan leenahay waryaha maanta ka- kaarka ku shuba ee tam- ee to- tobanka shilin oo soddonka daqiiqa ah iyo sidoo kale labaatanka shilin oo halka saacad ku hadli karto si dadkaada qaraabadaada ehladaada al- aad ula hadasho shirkadda safaricom oo dhegeysta fursaddan ay ku siisay waxay ku leedahay subixii markaas soo kacdo ama waa bariisataba waa inaa markaas dhaqan ay ku noqoto adigoo qaraacayso kana faa'iidaysanayso tony kiwa star four four four hash dhegeysta maantaba aan ka wada faa'iidaysana dhegeysta aan kuu soo qabta dhegeystayaal iminkan mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystay haddaba shikaarka waxaa markaasi ku leenahay dhegeystayaal iminkan ka faa'iidayso shirkadda isgaarsiinta safaricom tony kiwa star four four four hash kana faa'iidayso dhegeystayaal oo sidoo kale iibsood minute deals wicitaanka aan xadidnayn soddon daqiiqa toban shilin ah wicitaanka aan xadidnayn hal saac labaatan shilin ah kreedho dhabodhabo daqiiqadaas waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadaas waxaa la xisaabinaya islamarkaad iibsato halmaamin oo la jaanqaada daqiiqadahaasi kaarka labajibaarka ee loo yaqaano kareedho dhabodhabo aad helaysa markaad iibsatay adigoo qaraacaya xidig afar afar afar gees boqolkiiba laba toddobaatan iyo boqolkiiba laba boqol bulshada soomaalida oo ku ku hadla inta badanna waana bulsho qoridda markaas ay ku jartahay marka dhegeysta shirkadda waxay ku leedahay fadlan ee fursad ay ku siisay ka faa'iidayso oo la jaanqaad tusaale reerka xoolaha jooga adigoo markaasi xog waraysan karo siday yihiin waxaa laga yaabaa in markaasi aad dhaan xitaa ama biyo aad u dirtoba booyadda aayarku iibsatuni kiwa sidaas aad markaasi kula sheekaysa asxaabtaada safaricom waxay ku leedahay waqti badan hadal fariinta gaabna dir asxaabtaada ehladaada qaraabadaada qoysaskaada farxadda la qaybsa saaxib waayagana isdandoonaya ma isgadgaadaya habeenkii saqda dhex isla gaara haddii markaasi ciil uu ku hayo ama farta aad qaniis- qaniini jirtay in badan aad dhii jirtay xil xun buu kaarka iga go-ay iminka kaama go-ay anaa ku dheh saaxib hal saac oo dhan baad la hadlaysaa ee kaaga darweysan waad ku darsanaysaa haddii maalintaas shaqo lahayn mise howl kale ay lahaynna waad la sii hadli kartaa ilaa saqda dhexe waa adiga iyo hadalkaada iyo weliba waxaad u sheegayso alisaa gabdho badan waxaa la garanayaa salaadii naahib laahi kaala soo kac war gabdhihii iskuul bay aadi rabaan war wiilashii iskuul bal naabal kaala ilmaha waxu kari naa soo bax bal sariirta isku dhejinaysa ilan gabadha xaloo dhan bay soo jeeday oo way dhafartay oo wayba kici ladahay gabdhaha waryaa ka daaya sheekada oo haddana aad ka tegaysaan hadaad shukaansanaysaan si fiican wax u shukaansada wax macquulgal ah saacada hore xilli hore u sheekeeya gabadhana ayadan xilli hore ha seexato caafimaadka xilli hore ayay hurdada ku jirtaa saaxiibayaal asla anigi hala sheekeyso hala hadlo safaricom dhegeysa fursadda waxay ku siinaysaa waxay ku leedahay subixi markaad soo kacdo dhaqan ha ku noqoto inaad markaasi marka hore aad qaadayso tilaabada hore aad qaadayso inaad tuninkiba aad kaga faa'iidayso star four four four hash aad dib ugu soo noqona barnaamijka saaxiibada imikan qaadka telefoonada ku jira eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ida sidoo kale saaka diiradda ku saarayna kaga hadlayno isqabqabsidii shalay baarlamaanka ka dhacay loogu kala baxayay madaxa aqlimada baarlamaanka dhegeysan in kalo inkastoo markaasi loo fiirinayay xubnaha sida markaasi u kala badan yihiin afayeenka baarlamaanka ja- af- waa afayeenka baarlamaanka oo markaasi eh, garwadayn ka ahaa sidoo kale shir gudoominaya kulankii shalay waa moses watengula inkastoo asaga uu markaasi ka ti- ka tirsan yahay goraabka kale ee kenya kwanza laakiin dhexaad ayaa markaasi shalay eh, doonayeen inay markaasi u- ay ka muuqato Ah, kadib wuxuu markaasi eega fiiriyey eh, xisbiyada markaasi pa amoson kingi oo asaga markaasi ka tirsan eh, eh, dabcan qeybta marka horaan laakiin ka tirsanaa ama ka tirsaneen azumio lomoja waqti xun ay ka baxeen waxaa sidoo kale fiirin u d m oo ayaga markaasi cadrooba horkacay wuxuu ka tirsanaa asaga waqtigaasi eh, inta do- doorashada kadib eh, dabcan wuxuu ka tirsanaa uazimio lomoja halka mandela jabjab ay ka- uu ka tirsanaa asagana eh, qeybta margarabka azimio la umoja dhegeystayaal dabcan xubnahaasi waxaa markaasi shalay uu fiiriyey kadibna ay noqotayba inuu gara- inuu markaas u garagar qaado noqotay in ay taageeraya taageerayaasha dhankaasi ay u badatay azimio waa dabcan kenya kwanza waxay markaas iminkan ku andacoonayaan geed eh, qeybta kale ama garabka kale inay tahay dhegeystayaal eh, in ay tahay mid markaasi lagu xadgudbayo dastuurkii weliba sida xisbiyada ee u degsan nidaamka in qofka uu ka bixi karo xisbiga eh, ama hisbaysiga eh, saddex bilood kadib doorashada dhegeysa laakiin taasi may dhicin oo waxaa markaasi noqotayba in lagu kala baxay shalay haddaba tani maxay ka turjumaysaa oo markii dabcan qaar waxay siyaasadda kuwa ka faallooday eh, tilmaamay sheegayaan waqtigii doorashada ee eh, lagu dhawaaqay eh, madaxweynaha eh, william ruto kadib maxkamadda ay u dhaqaaqay azimiyo waxay markaasi ku mashquulsaneen dhanka eh, dhan- maxkamadda halka asxaabtana ay markaasi eh, gurayeen mise ay xudxudanayeen asxaab kale oo ka tirsanaa azimiyo la umoja si markaasi baarlamaanka ay ula wareegaan sida hadda markaas imikan u muuqataba ay u dhacday dhegeysta laakiin eh, afhayeenka baarlamaanka shale wuxuu dhahay in dib laiskugu soo noqon doono isbuuca soo socdo ee, kadibna kalfadhigaasi em, en, la eegi doono la fiirin doono bal nidaamka markaasi xiga inkastoo laakiin hadda lagu kala bixi laakiin waa la eegi doono bal waxaa markaasi ula soo shirtay haddana afhayeenka baarlamaanka laakiin tani ma u noqon karta go-aanka markaasi shalay in markaasi mid hoose ee siyaasadeed ee markaasi madaxweynaha uu hoos ka waday iyo kulankii deg deg ah booqashada halkaas uu ku tegey dhegeystayaal asagoo markaas cidna u sheegin taasi baa la odhan karaa mise tashi la-aan ayay ku dhacday arrintan oo azimiyo oo eh, markaas la kala boobay oo mak- la kala xaday dhegeystayaal waa arrimaha dhegeystayaal aan saaka diirada ku saaray barqadka telefoonka barqa wanaagsan soo dhow walaala magacaaga waa adigu baqaba waa ku salaam shukran magacaagu waa maxamed nuur from banaaney maxamed nuurow soo dhow waan ku salaamaya saaka banaanay ka waran haweenka a d m ma garad banaaney maasha allah daruuraha iku saaran yihiin meel fiican baa socota ma garad haye
waraa aniga waxaan ku leeyahay Mm, qofka sharci dastuurka wadanka u yaal aniga waan naqaanaa haye waana akrinay waa noo qoran yihin sax
xisada aan haysatay oo hadda ee la sheegahayo aha dhibka dhan horta waxaa keenay waxaa waaye cali rooba u d m u d m haa haye ninkaa wuxuu is yidhi bal dawladdii markii lagu dhawaaqay ninka makaati riifu ku dhawaaqay aha ayuu fursad raadiyey bal wuxuu yidhi bal arar sax wasiiri wax ku hasho haye wasiir iski daya hataa agaasimo waa waaye ma garad haye anigii soomaalida ahayn ceeb baa noo keenay haye oo xisbigii mucaaradka ahaa oo ku shaqaysan lahaana wuu ku ciyaaray ma garad haye muxaafadna ma aha mucaaradna ma aha dhaxduu taagan yahay waa daba socod haye ma garad haye ninka aniga sharafta ee, hermoistan ka dili sharafta kenya sharafta azimiyo dilin waa ninkaa Eh, maxamed nuurow maxaa ka og tahay in waxyaala qale ay qorsoon yihiin oo oo helay mala oraa dhegayso markii dawladda uhuru Ah, aniga si hadda ugu dambaysay ee, wasiirka faynanska ma garatay haye wasiiriya sport ma garatay haye yaa wasiiriya aal maxamuud oo intaaskusan ganacsiga ahaa aha yaa xasantan elimo yaa xasan nuur xasan ahaa ma garatay haye yaa gabadhan hadda noqotay woman reerka sielo ayadana saa ama waraa intaas shan iyo lix ayaa wasiirada ku leheen ma garatay haye maanta waxaan lagu soo rarey wasiirka gaashaandhig oo aadan bar hataa u qalmayn oo hataa kaambeynka ha gaarayn ma garatay haye ninka saas niyeelaya oo madaxa nooga taagan aha oo soomaali iska daa hataa oo istan inuu istan isku daran oo ku tuntay En, haddii markii yuu yuu dabadhig u noqdo maxamed adiga nuur burburaya.
maxamed- maxamed nuurow markuu eh, dadkan eh, cali roba eh, dabcan uu ka baxay azimiyo loomoja dabcan ayaga xitaa eh, waxay soo sheegeen in kulanka ay la qaateen azimiyo in waxba uusan ka jirin sidoo kalena heshiisyadii ay gaareen in laga qariyey oo sax waxba aysan arkin oo in indhamidoobeys lagu riday
war waxaa uu isku leeyahay azmiyow ku soo galay azmiyow lagu soo doortay ma garatay haye hadda nin waxaa la yidhi nimbiskooda ballan fure ah, marka xisbigii lagu soo doortu arkay buu iska boodboodahayaa ma garatay haye anaga markii kii shalay meesha ka dhacday haddaan usoo noqdo mhm, kufsi bay ahayd kufsi siyaasadeed ma garatay haye waxaa waxaan ku tilmaami karnaa kufsi siyaasadeed Eh, laakiin ma ciishadoodaa dileen ma garatay haye marka twenty twenty seventy kubamoja wax kale anaga mucaaradka waan kusoo barbaaray waan kusoo dhaqnay sida loo cunin waa naqaanaa aad dad maadsantahay maxamed kama nuurow nahayna mucaaradnimo anaga shukran laakiin sharafta ninkaas iska dili aad baad mahadsantahay saaxiib waa maxamed nuur banaanay dhegeystayaal xigaha kale qadka telefoonka siina star f m soo dhow ba- barqa wanaagsan qadka ku baxay durba dhegeystahaasi inkastoo daqiiqada yar oo kooban ay noo soo hartay da- eh, toddoba daqiiqo laakiin qadka telefoonkan siinaya daqiiqadahaasi si dhegeystayaasha fikirkooda arintooda markaas aan u wada dhegeysano soo dhow walaal magacaaga
halo fiicanahay xalimo wandhera joogtowa xalimoy soo dhow maneera ka waran waa fiican maasha allah buugta lagu hayaa barnaamijka ma la socota xalimo
haa waa la socdaa haye
waa la socdaa ani waxaan leeyahay Mm.
fikirkeyda haddaan ka dhiibto ha
horta m- soomaali waxay ku maadanay xumay u naada samay uma naada xumaysame hee
ninay xumay u naadaan ku dhahay samay uma naada hal dhahay waa sax
fayla horta waxaa laa dadka waxay marara wax badan haas dhacay leeyihiin dhicis hore iyo waxa taasay uga dhimanayeen bow dheh haye
ruutane marka hore lagu taagnaa oo Ru- huri ay ku taagnayeen rayla ay ku taagnaayeen tii hore saxsaad argushaas ku jira haye
wax hadday dhacanaysa ay ku dhacaan lama dhahees laga baxaa la ma og intaas waxa hata u reeba fiicneed ma ogi hadda sida aad qabto ilaa aad ku taagan yihiin haye
ana waxaan dhihi lahay hadde guusha adaa ugu taagan daaba ka qaadad ninka hala u reeb aan dhihi lahay saha yeelin qadka ka bixinin hadda waa santa xalimoy xalimo maneera waa santahay aad iyo aad Em, dabcan eh, dabcan hadda waxaa lagu kari layahay ama lagu qasbi layahay azmiil omoja mucaaradnimadii lagu qasbi layahay ama in ay noqdaan marka eh, waa rag markaasi madaxa biyaha ka ceshanayaan waa rag culus aad iyo aad qadka telefoonka soo dhowo laal magacaaga
yuusuf waa ku salaama waa Shuk- salaad salaadow soo dhowow
aad baan u dhowaa bow macan waa ku dhawaysana bilow ilaa dhammaan adiyo muscab waa idiin mahad celinaa tiimka shaqada ku jira oo dhan shukran
Een, horta waa waa qodobka dooda waa xashaa lila waa mar haddii qodobka dooda la yidhi asagaa kutusaayo in ra'yi lagu kala duwanaado ma faham waa sax marka ceebna maahan aad iyo aad marka eh, aad baana u jeclaa lahaan oo aad uxtiraamaya dhare- dhegeystayaasha inay ku ekaadaan qodobka sida loo dhigo markaas waa sax because haddaad qof ama xildhibaana ama isag ra'yi qaatay ama xusbi lahaay ama aad ma- madaxweyne aan ku dhegaysanayn aad waktigaadii yaraa ee lagu siiyo ku dhumido Mhm.
waxaa ka fiican adoo ra'yigaada cabira si kooban aad iyo marka aad haddaan sayda galo Mhm.
een, eh, waxaan eh, anigu waxaan dhihi lahay horta sida dad badan ka dhawaajiyeen Mhm.
siyaasadu sida adiga aad rabta maahan waa caana la iskuma shuba bahasha sax waa shirqool iyada dham haddaad fiirido aad iyo aad marka weliba s- tartamadan oo kale iyo een, basashinada een, hadhow la iskaaga imaan karo marka la fiirinayo Mhm.
een, madaxweynahana waa soomaalida iska jecel inay wax iska shaksiyadaan maahane wax makaalino uga furan meesha ma- male ma fahan Mhm.
hadda wixii daboolan oo bolansi oo halkaas ku jirana anagu ma ma garanayno Mhm.
laakiin een, waa la filayay in maaragtay ma- inkastoo markaad fiiriso qaabka loo coday afar iyo tobanka milyan oo codadka la qaybsanayo Mhm.
oo on dhinacan ay boqol kun iyo wax lamid u raacday Mhm.
haddana oo markii midnimada laga fish in in mid uun lagu tuuro ha- hal jago oo lagu aamusiyo si loo muujiyo xoogaa midnimaa sax haddana wuxuu waa siyaasad walaalkeeyo Mhm.
oo ninkaanu shanta sano kaloo dambe uu xitaa u xisaabtamayo xisbigiisa ma fahanti sax marka anigu lama yaabani een, sharciga kuu soo haray sharcigu waa sharci Mhm.
kenyana runtii waxay leedahay mid ka mid a eh, maxkamadaha aadka lagu kalsoon yahay africa Mhm.
marka hadday sharci ahayd in saddex bilood kadib eh, oo go-aankaas la qaado karo Mhm.
dee sharcigu wuu yaalaa laakiin ayaga haddaan usoo noqdo kelmada oo qodol ku saabsan yahay oo ah Mhm.
maxaa la gudboon maxayse ahayd inay sameeyaan Mhm.
horta waxay ahayd runtii inayna ku mashquulan guushi laga helay Mhm.
oo ay waxyaalaha kale heli karaan ay ku mashquulaan iyo loobin galaan ma fahan aad iyo aad laakiin caanada caan- dabadeed la qabta weli mucaaradnimadii oo u furan oo Mhm.
madaxweynehuna wuxuu yidhi si adag inay noola xisaabtamaan aan jecelna aad iyo aad mana jeclin inaan gacanqaad iyo waxyaalo kale ku mashquulno oo inay maarata indho adag nagu fiiriyaan rabnaa yidhi moogta haye marka toodaas ha adkaysteen aan dhihi lahay Mhm.
iyo qol mugdiga ku ili jabin Mhm.
waxa waaye ma ma suuragal maahan inaad maaragtay wax kastoo maalin kasta dhaca aad adigu dacwo oon u taagnaato ma fahan Eh, salaadow een, ha- eh, hadalkaada erey baan ka dhex fahmay Eh, qol een, mugdi ay ku iljibinin marka haddii hadday ku iljibiyaan maxay
hadda hadda macnaha iljabiska waxaa shardiya in qofka aad iljabinaysa ku arkayo oo ku arkaya ha Haye.
waa tagariyaashuna aad bay u dhibsadeen oo nin saaxiibkayga dagaalamaya arkaye aad iyo laakiin ogow wariyuhu waxaan taas ka ifilaa aniga muddo soddon sana aan dhegaysta ah ma fahan Aad iyo aad.
dadka wax falanqeeya aan dhegaysanaya sax weriye waxaa la yidhaahdaa ninka waxyaalaha hoos dhiibli jira banaanka soo dhiga haye ma fahan aad iyo aad ma ahan marka inuu dhinac u oloobin garaynayo Sax.
faraskana waxaa la yidhi Mhm.
wa- oo inuu orod badan yahay waa la ogyahay laakiin waxaa jeedal loola ka fuuro jeedalka loola dhaca Mhm.
ha ka badiyo waayo marka inay canaan u qaataan ala rabaa waxyaalaha weriyahaas sheega iyo idaacaddaas tilmaame inay ka qaataan direction ma fahan aad iyo aad maahan ina ayada ku mashquulsho tiraada garooba un la magarayna aadaan ku salaam walaalkeen shukran salaad gurdoon saaxiibkaasi mahadsan yahay dhankaasi kaakuma waan uga mahadcelinaya saaxiibkaasi fikirkiisa aragtiisa weliba si saliimka ah oga qayb qaato waa nin siyaasad wax badan ka fahansan een, xog ogaan uu ah dhanka siyaasadda markaan fiiriyo saaxiibkaasi waan uga mahadcelinayaa hal dhegeystaan qadka telefoonka sina kadib la barnaamijkan soo xiraa saaxiib ayaal hadduu ay bahraale ka noqdo dhegeystayaal fara badan inkastoon arkaya aad usoo wacayaan sidoo kalena fariin waxaan arkaya dhegeystayaal ay soo wacayaan lambar telefoonka ay soo wacayaan Ee, fadlan een, uma maleynaya inaan ayagana fursad siin karayo Een, balse waxaan leeyahay daqiiqadaasi ee noo hadhay aan siiya dhegeysta hal ka mid ah walaal soo dhowo oo ku salaamaya subarqa wanaagsan
waan dhowaa walaalan waa anaan xali dhax baas cabaas oo halkan asalaanaan cabaas masalaani baa ku sugantay saaka aada iyo aad ka waran saaka masalaani masalaana waad fiicanta aad iyo aad haye waxoogaa qoraa qoraa jirta xalay waxoogaa xagaaya xagaaya baa noo deede waa sax alxamdulilah sidii kale oo la iska laabniyo Masalaana- maanta la labalaba labalaba loor oo raashin ah laisu qaybinayo ruuta soo dira la oo sheegay ya- yani xaafadaha iyo la gaarsiinaya dhammaan ay oo maasha allah dadkii baadiyaha weliba aad ah loogu taageero haddii aad magaalo wax haysataan insha waata allah.
cabaas oo barnaamijka waa la socotaan filaya aada iyo aad maxaa kaaga bixi walaa- walaalow barnaamij barnaamijkan gale Mhm.
horta soomaalidan qaylin oo ruuto iyo maqeen iyo heblow iyo raila sheegi Ah, waa inay fahmaan horta xisbi dad ma soo dooranin haye dadaa dad soo doortay sax
ani markii aan ii soo doorto oo ani aad ii doorato ood kuura ii rido Mhm.
xoraan ah meesha rabo waan mari waa sax xisbigan waa just un formality mahayne Eh.
wax macnuu ku fadha horta meesha ahaa ma jiro wax marna laga baxay marna toban la isku xirayo marna toban la kala furayo aad iyo aad waaba saas u garoba horta unu waxba macno weyn ku sii sax
marka marka xisbiyihii markii ay ay ka baxeen oo ay xisbiga kale galeen oo kooxda kenya kwanza galeen Aha, xaqay u leeyihiin sax kenya kwanza laguma dooranin Aha.
waxaa lagu doorte Azmiyo.
magacooda iyo sharaftooda iyo iyo dad aad doortay laakiin azmiyo qayb markaasi ka ahayn waxaa under coalition oo markaas hosmaanaya jirtay een, cabaasow
fiiri aha
raila aha
iyo iyo clonzo iyo Mada Karua.
isku xisbi ma ahayn Dabcan.
Iyo ma- maya iso- beri bay isku xisbi ahayn mo oo machunga la dhahay iyo oranka ay galeen mo dabcan waa sax aad iyo way aad kala babe way kala babaxeen midba midba suubsaday soo muhu aad iyo aad
marka anytime nin walba wuu dhixi karaa qowl eh.
Aha, laakiin eh, waxaa jiraan waxa political act waxa waxaa la jira political party act la dhihi oo cabaasow eh, qofka hadduu xisbiga ku jira doorashada kadib uu ka bixi karo saddex bilood kadib uu ka bixi karo laakiin tii ayadoo dhicin bay ka baxeen een, taadi UDL aan ku raac taadi aan ku raac ba Haye.
just a- let me just excuse you aha waxaan ku leeyahay aha markii laga qaadanayo watangula uu ka qaadanayo aha sidan anbaa looga qaatee maxay markaa u qaylin waayeen oo wax uga teegi waayeen aytan had maanta waa qaylinayeen haye eh haye cali roba markii iyo jabjab iyo baashi kale faadan kulli aha iyo kuwi kale oo iskaa kusoo galeen eh, sax
kwenya kwanza ay raaceen aha markay ay watangula u foodgaraynayeen aha maanta maatuka ay noqoto ma- maxay maalintaas may maalin kale ahayd haye
mar haddii madii horeba lagaa lagaa lugt lagaa korwareejiyo aha
haddee tan dambena waa iska ogolaato dantaad ku qasbanta oo Ma- eh, dabcan eh, cabaasow iska horyaalo cabaaso waxaan u waxaan ku- ay- ila muuqata nin markaas wax fahansan siyaasadda markaad fiiriso een, dhanka een, garabkan kale een, azimiyo loomaja maxaa ka qaldan oo dulduleelaha ka aragta adiga ay sixi karaan Oo, oo, azimiga waxaa ka qaldan Aha,
hadday hurdo ka soo kaceen haye waktigii wax la qabsan lahay waxba may qabsanin mhm, ruuto aan ridaynaa iyo ruuto aan ka yeelaynaa iyo xaashiye uu keenay iyo niman oo dibadda ka imaadeen ay imaadeen iyo balaayo baas aan loo fadhin aha, ay mashquul ku jireen haye waktigaasaa dadka la xodxodkay oo la kala qaybsaday aad iyo aad haddii haddii waktigii adi aad ruuxun aad ku jeeday ama dareenka kale aad fiirin mhm, marka eh, ruuto markaasu uu dantiisa uu qabsade Mhm.
uu dheh waxaan adanba waa gaca- gacan eh, xalool gacan ku jirto waaye Mhm.
waxay noqon doonto lama oga maxkamadaa la geeyey haa bal tiray hoose sii samayso aad iyo aad haddii lagaa raayo hadhow atanaad ku qaylisatid sax
haddii labadina uu isku helaba egenay aadad mahadsantahay cabaas shukran waayo walaalkay aadada mahadsantahay cabaas dhankaasi masalaani waa meesha ehelka iga soo baxay saaxiibkaasi aad buu mahadsan yahay saaxiibadaasi barnaamijka ka qayb qaatay aad baan uga mahad celinaya saaxiibadii ka qayb qaatay kuwa iminka soo beegsana kuwa u suurtagelinaysa kuwa eh, dabcan maanta hore soo wacay gacantina daashay waan ka raaligelinaya saaxiib waqti kalaa ka badan haddii ay bahraar ka noqdo saaxiib yaal sidaasi nabadgelya yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil oo si wada jira barnaamijku daadihinaya saaxiibadii ka qayb qaatay waxaa si gaara uga mahad celinaya saaxiibkay calusow aad baad u mahadsantihiin saaxiibada kale inkastoo een, magacyadooda aan kala hilmaamay saaxiibada naga soo- dabcan kasoo qayb qaatay barnaamijka laakiin waan uga mahad celinaa maalinta berito arrimaha gobolka qoy bari saaxiibal inta ka hore sidaasi nabadgelyo shukran shukuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin barnaamijka madasha maqli doontaan fadmalaki